ahlan wasahlan marxaban bikum salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhi tacala wabarakaatu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m oo codka gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiina ku mahadsantiin la socodka dhegeysiga xulashada star f m dhegeystayaal waa xubinta wargeysada standard iyo sidoo kale daily nation ayaan dhegeystayaasha la wadaagnaa soxliba bal waxyaalaha ugu waaweyn ay markaasi wargeysada ay qorayaan meelaha qaar wargeysada dhammaan ay ka wada siman yihiin ayaan dhegeystaan isha intooda badan aan deerada saarna sidoo kale wada fiirinaa iyadoo qeybaha dambana dhegeystayaashan fursada u siiyo bal siday kusoo kaakaceen kuwa beristeen dabcan kaga warqabo xaalada iyo weliba hadalhaynta dhegeystayaal sida ay tahay wargeysyada markan dhegeysta wargeyska gacanteeda ku jira wargeyska the standard wuxuu saaka halkan faahfaahin uu ka bixinayaa uuna ka hadlayaa dabcan waa reshavel uu ku sameeyey dhegeystayaal ee madaxweynaha dalka golihiisa wasiirada dhegeystayaal isku shaandheyn xoogan ayuu ku sameeyey golihiisa wasiirada ay markaasi kamid yihiin wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda dhanka biyaha iyo fayadhoorka wasaaradda dhanka adeega dhegeysta dadweynaha waaxda markaas adeega dadweynaha dhegeystayaal iyo sidoo kale wasaaradda dhegeysta dhanka ganacsiga haddaba shakhsiyaadkay kala hayeen waa kuwa iyay kala hayeen yaana lagu kala bedelay bal markan waxaan fiirin doonaa wargeyska boggiisa qeybta tobnaad ayaan tegi doonaa wargeyska the standard wargeyska wuxuu halkan faahfaahin kaga dabcan kaga dabcan uu ka qoraya uu leeyahay new broom iyo dabcan iyadoo hadda uu waxaan leeyahay wargeyska uu ka hadlayo uuna leeyahay madaxweynaha wuxuu markaasi qeybtii isku shaandheynta uu ku sameeyey golihiisa wasiirada qaar ayuu xaaqay macnaha uu ka xaaqay goobtii ay taagnaayeen ama uu ka qaaday goobtii ay joogeen sida hadalka wargeyska u dhigayo maalintii shalayto madaxweynaha isbedel ayuu ku sameeyey golihiisa wasiirada waxaana markaasi soo dabcan u kala bedelay dabcan ninka markaas ugu saameynta badan sidoo kalena waa ninka ugu hadalhaynta badan wadanka mar waliba iyo xaalad waliba markaas wadanka ka dhacayso ninka loo yaqaano moses koria waxaa laga qaaday dhegeystayaal wasaaradda markaasi weyneeda gacanta uu ku hayay ee ganacsiga waxaana hadda loo wareejiyey waaxda adeega dadweynaha ee loo yaqaano public service dhegeysta wasaaradda trade ayuu horaan hayay iyadoo inta badan bal markaan isdulstaagno moses koria waxyaalaha markaas looga bartay hadaladiisa cid waliba way ka dharagsan tahay dhegeystayaal moses koria ayaa looga bartay markaasi in hadal sax aan loogu imaanin iyadoo hadaladiisa haddii sax uu hadlo wax un uu dabadhigayo macnaha hadallo markaasi kicin ah hadallo markaasi naceeb ah hadallo markaas wax walba isbedeli karaan dhegeystayaal isagoo wasiir ah moses koria ayaa saas ahaan jiray muddooyinkii tan iyo markii dabcan uu xildhibaan noqday iyo sidoo kale xukuumaddii kaga horeysayba tan isagoo wakhtigaas laakiin wasiir uu hayn tan ayaa ugu horeysa wasiirnimadiisa madaxweynahana markaad fiirso dhegeystayaal sababta iyo hadallada markaasi kasoo baxayo qaabka markaas warbaahinta ula hadlayo iyo qaabka dadka markaasi maalgashatada iyo weliba kuwa markaasi daneeyaha arrimaha kenya dhegeystayaal habka uula macaamilayo iyo sidoo kale dadka shacabka qaabka dabcan uga falcelinayo dhanka mucaaradka waxaasoo dhan ayaa isbiirsadeen dhegeystayaal laakiin markan waxaa leeyahay madaxweynaha sidoo kale asagana kama maarmo oo wakhtigan inuu markaasi gees ka geliyo waxaa leeyahay way ku adag tahay moses kuria moses kuria kheer dabcan dhanna markaas waxaa leeyahay faa-iido ayaa ugu jirta madaxweynaha dhanna faa-iido uguma jirto markan marka laleeyahay faa-ido ugu jirto waxay tahay marka laga hadlayo dhanka bartamaha dalka bartamaha dalka meelaha markaasi inta badan aada ugu xamaasada badan ay markaasi qeyb ka tahay dhegeystayaal markay imaato dhanka ololaha siyaasadda markay tahay meelaha markaasi jegooyinka layska siiya dhegeystayaal iyadoo sidoo kalena uu taageero xogan uu ku leeyahay moses kuria meelaha bartamaha dalka dhanka kalena waxay markaasi faa'iidasan ugu laheen iyadoo sidoo kale dunida laga yaabo misada kenyaanka intooda badan inuu ku soo jeediyo iyadoo hadallada naceebka iyo hadallada markaas uusan ka fiirsan madaxweynaha dabcan waa raalli hada waa mawasiirkan moses kuria ay u keeni karto dabcan dhibaato iyo saameyn xoogan madaxweynaha hadda waxa ay markaas ku qasbanaaday in wasaaraddaasi ka qaado uuna keeno waaxda adeega dadweynaha dhegeystayaal oo markaasi uu ka qaado uu ka qaaday moses kuria dhegeystayaal haddaba moses kuria waxaa dabcan aada loogu hadalhayaa wadanka xilkan markaas dabcan meesha isbedelka lagu sameeyey laga qaaday wasaaraddii markaas u hayay wasaarad kale la geeyey waa arrimaha iyo saameynta iyo hadalhaynta wadanka markaasi ka taagan haddan halkan waxaa markaasu leeyahay wasiirka arrimaha dibadda oo ninkan lagu aada u taqaaneen docor afren matua waxaa hadda laga qaaday xilkii uu hayay oo lagu wareejiyey xil kale ee qeybta markaasi dalxiiska iyo duurjoogta dhegeystayaal tourism and wildlife ayaa dhegeystayaal lagu wareejiyey waana xilka markaasi hadda markaasi si toosa ula wareegay ninka loo yaqaana dhegeystayaal musalia mudavadi office of the prime minister's cabinet secretary waxaa hadda markaasu isku qabanayaa dhegeystayaal xafiiska oo dabcan ninka markaas wasaaradda wasaaradaha u weyn dhegeystayaal iyo sidoo kale wuxuu isku qaban doonaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kale qurba joogta dhegeystayaal dan ayaa hadda markaas laleeyahay waxay fursad weyn u noqoneysaa moses oo dabcan musalia mudavadi musalia mudavadi ayaa wargeyska sida ay markaasi qorayaan waxaa markaasi leeyahay intaasoo safaro ayuu markaasi kala duwan u galay iyadoo markaasi kulanka markaasi qaxootiga hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiyada dhegeystayaal ee un c r oo qeybta markaasi kalfadhigooda toddobaatan iyo afraad ee sessionka ayaa markaasi bilaaban doonaa isbuucan sidoo kale si toosa uga qeybgeli doona ee geneva switzerland markaasi ka dhacayo musalia mudavadi ayaa waxaa laleeyahay tan iyo markaasi xilka inta loo magacaabay waxuu markaasi uu ka qayb galay amse uu matalayay madaxweynaha toddoba kulan oo markaasi caalami ah waxaa markaasi ka mid ah kulankii markaasi dabcan uu ku tegay wadanka ingiriiska ee u k boqortooyada sidoo kale burundi angola nigeria zimbabwe sebtember wuxuu markaasi sidoo kale uu matalayay madaxweynaha dabcan zimbabwe waa madaxweynaha wadankaas markaasi calimasaarkiisa ninka lagu magacaabo emerson manangangwa taasoo matalaya madaxweynaha taamkan waxaa le wakhtigan wuxuu markaasi kaga faa'iideysanayaa waana sidoo kale galbeedka dalka kaga faa'iideysanaya fursadaha markaasi madaxweynaha oo inta badan uu siinayo markan markaad fiiriso musalia mudavadi waa niga dhegeystayaal hadda aadka ugu agdhow sidoo kalena waxyaalo fara badan markaasi xukuumadda ruuto ay ku kala soctaa laleeyahay waxyaalaha markaasi hadda suurtagal ka dhigi karto ayaa loo arki doonaa markaas in safarada faraha badan waxyaalaha markaas uu ku baxayo ama ay ku baxayaan in wax markaas uu ka bedeli doono sidoo kalena uu matali doono madaxweynaha kulamo markaas dibadaha wax markaas laga fulinayo mise laga qabanayo mise saxiixyada markaas wadanka meelo kale markaas dabcan looga fulinayo mise looga qabanayo markan waxaa laleeyahay musalia mudavadi fursadihiisa banaanka ayay u imaatay oo shaqooyinkiisii ayaa isbiirsanaya negesta moses ninka afri mutua wuxuu asaga markaasi uu door markaasi weyn asagana ka hayay waa ninka hadda markaasi xilka hadda wasiirka musalia mudavadi loo wareejiyay waxaa leeyahay waxya badan waxyaalo badan ayuu markaasi ka hayay dabcan arrimaha dibadaha dhegeystayaal waxaana hadda uu si toosa u imaanaya wasaaradda dalxiiska iyo duurjoogta dhegeystayaal rabika miyano investment trade and industry meesha uu hayay moses akuria ayaa la geeyey ayada gabadhan rebecca miyano waxaana qeybta waxaa la geeyey dabcan maalgelinta ganacsiga iyo sidoo kale warshadaha ayaa la geeyey gabadhan oo halkaas wasaaradda ay gacanta ku hay doonto ninka moses kuria wuxuu asaga joogaa waaxda dadweynaha dhegeystayaal adeega dadweynaha waxaana sidoo kale markaas laga fiirin doonaa bal isbedelka iyo waxyaalaha markaasuu keeni doona dhegeystayaal ee ku aadan qeybtaasi loo dhiibay caisha juma jenda dabcan qeybta markaasi gender culture and art and heritage ayaa loo dhiibay dhegeystayaal waa qeybta dhegeystayaal areega adeega dhegeysta dadweynaha waa bulshada dhegeystayaal sidoo kale dhaqanka farshaxanka ayaa markaasi loo dhiibay dhegeystayaal qeybtaasi gabadha lagu magacaabo alice home waxaa loo dhiibay land public works housing and urban development dhulka waa wasaaradda dhulka dhulalka iyo waa horumarinta magaalooyinka iyo guryeenta dhegeystayaal horaana waxay haysay wasaaradda dabcan biyaha iyo fayadhowrka manina malonza east africa community and asal regional development bariga africa iyo sidoo kale dhulka oomanaha ayaa sidoo kale hadda ayadan markaasi matali doonta zakariya njeru waxaa markaasi uu hayay qeybta gender culture arts and heritage hadda waxaa markaas si toosa ula wareegayaa qeybta dabcan raalli hada wuxuu hayay qeybta land and public housing hadda si toosa wuxuu ula wareegi doonaa water and sanitation irrigation qeybta dhegeystayaal biyaha fayadhoorka iyo sidoo kale soo saarka dhegeystayaal sida wargeyska halkan saaka uu ku qariyo isbedeladan ayaa markaasi dhaqangalaya islamaantadan ama shalay si toosa u dhaqangashayba si toosa tan ayaa markaasi xukuumaddu dhiba uga gol leedahay in isbedel iyo dhaqdhaqaaqi ee markaasi kala duwan ay ku sameyso dabcan wasaaradaheeda si ay hanaanka iyo isbedelka markaasi ay higsanayso wax uga qabato ugana badasho tan ayaa haddan isweydiinaya maxay kaga dhigan tahay kuwa kale markaas u harsan ee madaxweynaha mise howshooda mise shaqadooda ay si hufan oga soo baxayaan dhegeystayaal maanta waxaa loo dabaaldegayaa maalinta dhegeysta macalimiinta dhegeysta dunida waxaa loo dabaaldhigaya dhegeystayaal world teachers day maanta ayaa loo dabaaldegaya wadanka waxaa hadda laleeyahay macalimiintiisa waxay markaasi dhibaato iyo xaalado markaasi murugo leh ee inta badan ay kala kulmaan goobahooda waxbarashada oo goobaha markaasi waxbarashada ay ka wadaan waa culise iyo farqiyo markaasi kala duwan marka laisku barbardhigo waxyaalaha ay sheeganayaan mise tabashooyinkooda dhibaato tacadiyo iyo weliba xadgudubyo kala duwan ayaa markaas laga yaabaa in ay la kulmaan iyo sidoo kale dhaqaalaha iyo xaaladda wadanka markaasi heerka uu marayo waxay hadda markaasi sheegayaan in xaalad adag ee markaasi wajahayaan xaalad markaasi la qabsasho la-aan manhajka waa c b c iyo sidoo kale xaaladda dhibaato cid waliba ay markaasi sheeganayso ee markaasi ka tahay amni darada waxaa sidoo kale ka tahay gabadfullada iyo waxaa ka tahay dhegeystayaal xadgudubka markaasi dhinacyada kala duwan markaas mararka qaarkood ee loo adeegsado mise loola kaco dhaqaalaha lacag yarida nolosha maciishada wax waliba ee hadda markaas isku biirsaday waxayna raadinayaan wadanka markaasi ka wanaagsan in markaasi la gaari doono markay imaato macalimiin ama macali waa dabcan macalinka maalintiisa dhegeystayaal waqtigan oo kale markaasi loo dabaaldego bal markan waxaa halkan fiirinayna dhegeystayaal clop wuxuu hadda markaasi raadinayaa waxaa laga yaaba clop inaad markaas yaqaanin waa tababaraha dhegeystayaal waa tababaraha liverpool clop wuxuu markaasi hadda uu qayli markaasi xoogan ka wada wuuna kaleeyahay waxyaalihii markaasi dhacay dabcan iyadoo faarka ama qeybta markaasi lagu kala haga kubadda cagta dhegeystayaal ingiriiska waxaa hadda leeyahay kulankii markaasi tottenham dhexmaray iyo liverpool inay markaasi si sax ah si cadaalad ah markaasi aan loo qabanin iyadoo qaladaad fara badan ay markaasi jireen hadda waxa uu leeyahay waa in markaasi dib loo dhigaa kulamada markaasi soo socdo kadibna arrintan dib loogu ciyaara ama ciyaartan dib loogu soo celiyaa ee u dhexeysay liverpool iyo sidoo kale tottenham tottenham ayaa ka raysay kooxda liverpool waxay markaasi clob ama liverpool laga diiday goolal goolalkaasoo lagu sheegay inay markaasi xariiqinta ama calaamadaha markaasi offside-ka iyo weliba kuwa kale inay markaasi laga qabtay laakiin markaad fiir markii la fiiriyo hadallada ee markaasi dhexmartay qeybta kuwa markaas sida tooska u haga oo sidoo kale fiiriya waxay markaasi sheegeen ama sidoo kale soo ogaaday in markaasi qaladaad ay jireen bilaadanka qaladna uu ka dhaca sida qaarkood ay sheegayaan waxaana halkan laleeyahay hadda waxaa looga codsanayaa in english premier leaga ay tottenham kulankii isbuuciaynu soo dhaafnay dhegeystayaal dhexmaray liverpool iyo tottenham in markaasi dib loogu celiyo si markaasi mar kale ciyaartan loo qabto oo sidoo kale lakala ogaado bal haddana sida loo kala reeyo sida markaasuu ku qanacsan yahay tababaraha liverpool oo clob waa liverpool markaasi laga reeyay dhegeystayaal kana reysay dabcan waa tottenham idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiin waad ku mahadsantiin la socodka idaacadda star f m halka raila ayaa sidoo kale dabcan ka hadli laheen laakiin waqtigan dabcan waqtiga aada unoo haya dhegeystayaashana qaadka telefoonada dabcan ay ku jiraan doonaya barnaamijkan ay ka qeyb qaateen laakiin markan bal soddon ilbirqsiansiya raila odinga raila wuxuu leeyahay dowladdan hadda waxay markaasi mid the government wuxuu leeyahay dabcan uma muuqato xaaladda markaas la dagaalanka musuq maasuqa ileen wuxuu leeyahay ayadaaba markaasi musuq maasuq kaba samaysan maxay horta aragtaa ay markaasi la dagaashaa waaba wadan hadda markaasi tuuge ay haraysay waa sidoo hadalkaas u dhigay dhegeysta raila odinga waa wadan musuq maasuqiin ay markaasi hogaaminayaan waa wadan musuq maasuqiin markaasi gacanta ay ku hayaan taasi hadda keenaysaa inaysan u dirnixaynin sidoo kale dareemaynin xaaladda waqtigan markaas uu ku jiro waxaa hadduu sheegayaa hogaanka waxaa markaas u haya uu leeyahay dastuurka shakhsiyaad dabcan fahansan habka wax loo dhaco sidoo kale musuq maasuqa wuxuu leeyahay waxaan dhahnay dameerka waa uu daalay hadda wixii aan sheegayna ayaa bannaanka imaaday waa uu dhici rabaa now we say the dankey has clubs hadda waa uu isku dhacay oo dabcan wuxuu leeyahay dhulka ayuu jiifaa waa uu soo qaadi layahay macnaha waxuu la jeedaa xukuumadda hadda uu hogaaminayo william ruto dhegeysta wargeyska ayaa qoraya boggiisa labaad iyo saddexaad faahfaahintiisa macluumaadkiisa halkaasaad ka akhrisan kartaa iyadoo dhammaystiran bal markan qadka telefoonka waxba dhegeystayaasha hadalkan ku badin ku dheereynin siday kusoo kaakaceen bal dhegeysta siday kusoo kaakacdeen bal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka qeber soo dhowow waa ku salaamayaa magacaaga halo wasalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu isbakadow sax waxaanoo wanaagsan oo cabdi aadane cabdow ka waran xeryaha qaxootiyada xagar dheera alxamdulilah xaga dheer waxaa inta kolley maqalkaana iyo araggana iyo waxaa biliba ma jira alxamdulilah jawigu qabooy aad baa aad baa loo wacan loo wanaagsan yahay waxbarashooyinka aal aadi saaka waa khamiis caruurtana de- waxay ku mashquulsan yihiin maaragtay qur-aanka de- dareerintiisi alxamdulilah waalow aad baa loo wacan se waxaad dhegta anada waxun ma maqlin aad baan u wanaagsanahay insha allah waxaan soo dhegeystayaashii adinkii dhammaan caafimaad iyo khayr laha nasiib meel kastoo joognaba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu star f m soo dhowow
salaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu xegaha kale qadka telefoonka star f m soo dhowow walaal magacaaga aad baan u dhowyahay bakado waa magacayga musamuum ismaaciil county wajeer soo dhowow muumin oksalama wajeer ka waran alxamdulilah walaalo jawi robeed maasha allah jawi waa iska qoobayn saaka maqalka idaacadda waa mid fasiixa ee isocodka dhaqaaqa gaadiidka ammaanka waa maasha allah maanta in loo dabaaldego ee habbi waalid oo maanta macalimiinta alxamdulilah aad baan ugu mahadsanay macalin meel walbo joogo adiga nisfo waxaan ku leeyahay subax wanaagsan dhammaan dhegeystayaasha waxaan leeyahay subax wanaagsan ruqi wajeer subax wanaagsan aan leeyahay subax wanaagsan suwax la mid ah xegaha kale qadka telefoonka star f m soo dhowow salaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
asoo jeedee haa soo dhowow
alxamdulilah walaa balli joays ka waran
اوكي الحمد لله بلاي مقصله في عمره ما شاء الله haye
اخبار اوكي haye
عاد حواه لي وقيقي قدرت بل بالعجاجيه بس waa tahay xigaa kale star f m subax wanaagsan soo dhowow الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu استاذ سلوى سعيد عبد الله وجر siciidow wajeer ka waran الحمد لله لكن ولن كوار بريسن وهل haye كيف خلص عضان مقال كسار فم ومسكت انا هم مقال عدن كابلين تو اقوله وسلت شانين كلو سمي aada iyo aad ولو انا انسي لي تتقارني عدا اذن haye تابعيد مدعي المركان دايسة yaa filaysa inay uu madaxweynaha diro
موسى كوريا وحنسي لي انا لجناحة haye
جناح مسارا انسي لي وزير قارن موسى كوريا كلي ما دزبان شغلك سبح وياجر haye waxaa kaloo ee dhahay absalom david oo laba shaqal iskugu daray aada iyo aad baraahim kadina secretary marka hore hee beeridda arrimaha dibadaan qaldanin aada u mahadsan tahay markaan waa waxaa kaloo xusayna maanta iidan aan soo dhaweyn wal teachers day
mahadsanid saciid wuu mahadsan yahay cabdullaahi soo dhowow subax wanaagsan oo ku salaamaya
السلام عليكم يوسف بكر wcalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu سيد إبراهيم بمواني ka waran
وافعن ولا ونود لو سو كاغا اي جوج وافعن يا اسكول ولا عادي شقا ولا كلا درين يعني واكو سلام عليك يو داير محمود دغني بنت عدي يو حمد قري shukran star f m soo dhowow
فمن شبه سانغوري وابي يوسف بك بانغو سلام ka waran saanguri
الحمد لله والله بقول بقول وي انا ما سي الله او تلغلي كل سودانه waa sax
بسم الله والله بس قران كان ساعه خميس وي عرته ير بدبد ايام كوي اسكول كارين haye
الحمد لله الحمد لله وحان سلام يا عبرك كورن لا يا وقالك اسحاق مرسل aada iyo aad shukran xigaa kale qadka telefoonka star f m soo dhowow
Hello, السلام عليكم wcalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu subax wanaagsan soo dhowow
وأنا ونسرة الله يوسف وحفصة من ديرة mandheero ka waran xafsa
ما شاء الله جبين من ديرة جودكين واحد الآن من أبوه صباح ونسرة كلين برا
shukran xafsa bay mahadsan tahay xigaha kale qadka Halo, telefoonka wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu يسوق السلام ايوه بس حاجه حاجه ديره bashka oo ku salaamaya soo dhowow
دوا ما شاء الله الحمد لله والله اد رفي عن الله نود نو سو كاكدي haye saaka waxaa moodaa inay daruur fiican ay nayar saaran tahay ilaahay roob hana siiyo sax
marka waan soo dhaweynaynaa madaxweynaha wasiiradu isku shaandheeyay waddankii sixirbar buu ka bixi lahay wax waa la goyn laha yahay marka aniga waxaan dhihi lahaa ilaah waddanka dhibkaa ka bixiya ma garate mhm marka aad baan kusaba waxaan leeyahay dhegeystayaashada subax wanaagsan shukran star f m qadku ka baxa isaga soo dhowow xigaha kale qadka telefoonkan siiyo warkii ayaa goor oo maqli doontaan mise dhegeysan doontaan hadduu ay bahaan laakiin saaxiibkan qadka telefoonka ku jiran siiyo soo dhowow.
yuusuf bakat wcalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
waa nin yihahdo maraktar oo jooga magaalada mandheera ka waran
alxamdulilah si wacan oo wanaagsan loo waabariistay ilaahay nabadgelyo waana sii aada jawi uu degan yahay naxariis cirka roobaa saaran maanta ilaahay roob hana siiye xali xoogo waxay jiraan ugu tifay marka waxa waaye gaaseedkana si wacan oo wanaagsan aan u dhegaysana idaacadda maqalkeedana okay waaye dhammaan dhegaystayaalka istafan ku xeran iyo adigaba saaxib yusuf bakad waan salaamaya subaxdaa in wacnaan
xigaha kale qadka telefoonka shukran u mahadsan yahay cumar khiyaar xigaha kale star fm wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu cumar dheero raaya jooge cumrow soo dhowow alxamdulilah bashoos iyo barwaaqo ilahi waa nagu barisiiye haye mid wax furan ma lehin alxamdulilah waa dhulo wax jira ma ogine waa sax roob ilaah nasiib un baan leenahay haye inta bogta allah caafiyo mhm inta noolna allah u taam yeelo aamiin weliyo lamaana allah na siiyo kuleelkan allah kaa bixiyaan lena waana ku salaama abtiyo shukran abti aad baad mahadsan tahay waa cumar dheere waana marna abtigay dhegeystayaal cigaha cigaha kale qadka telefoonka aan siiya dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha qadka telefoonka ugu dambeeya soo dhawow subax wanaagsan ku salaamaya wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
walaal waa ruqeyn aniga joogta ruqiyo inaanigii ka waran walaal maasha allah alxamdulilah nimcatu rabbi xoolihii way dareereen walaal way dareen maasha allah ilaa mahad leh haye
ka fiican walaalo dhankiina alxamdu lilah waa isku fiicantihiin tamaam maasha allah haya iyo salaan idaacadda wariyaasha maasha allah dhegeystayaasha istaa subax wanaagsan shukran aad u mahadsantahay gaba- gabadhaasi naanigii iga soo wacday dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari sidaasi nabadgelyo waan kulmi doonaa dhegeystayaal warka kadib hadduu eebaha idmo arrimaha qoyska aad maqli doontaan muujadaas ka bedelaysa wararka barnaamijyada dhegeystayaal aysan inii dhaafin اهلا وسهلا ومرحبا بكم سلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ee dhageysanaysaan saaxiib yaal dhammaantiin ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka xulashada star f m saaxiib yaal taariikhdu saaka waxay ku beegan tahay shanta bisha tobnaad ee oktoobar sanada labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystayaal maalin khamiis ah arrimaha qoyska ee barnaamijka diyaaradda inta badan ku saarnaa dhegeystayaal isbuuci baa je- al- dabcan mar oo waqtigan oo kale dhegeystayaal dabcan markaa ula jeedo waqtigan oo kale waxaan ula jeedaa khamiis weliba inaan markaasi ku gurfayno kaga hadalno xaaladaha iyo waaqica markaasi ka taagan arrimaha bulshada dhexdeeda weliba khaasatan dhanka qoyska dhegeystayaal barnaamijka waxaa daadiyay aniga yuusuf bakad adigana waad ku mahadsantahay dhegeysiga la socodka xulashada sidoo kale qeybaha dambe aan fursadda kuu siin doona si aad aragtida fikirkaada uga dhiibato waxaa saaxiibada ku sugan nairobi ay naga dhegeysanayaan inkastoo saaka roob uu da-ayo ee, dabcan waa hal ibir shan dhibic sagaal xeebka waa magaalo xeebeedka mombasa iyo nawaaxigeeda waa hal ibir saddex dhibic shan gaarisa dhadhaab xeryaha qaxootiyada tanariva masalaan iyo fafi waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic hal wajeer iyo habasweyne waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera beled xaawo suufta baniisa raamu lafey waa sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho iyo idaacaduhu bahdo- bahwadaagtu nahay Ee, star f m waa sagaashan toddoba dhibic eber isyelo balambala meeru madogaashi waxay naga dhegeysanayaan hal eber laba dhibic saddex marsaabit dimoyaal iyo xuduudda ethoobiya qeybteeda siddeetan toddoba dhibic toddobo www star fm co k waa saaxiibada sida tooska ah live streamka halkaas inagala socdo marnaba aan markaas iska bedelin iska mu- dabcan meelo kale aan iskaga mash- dabcan ku mash- ku mashquulin balse mar walba dhegta taag oo raariciya idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari applicationka abkan waa soo dejisan kartaa adigoo goobtaada meherada goobtaada shaqada xafiisyada meelo walba ay tahay adigoo joogto ayaa halkaasi si toosa aad ugala socon kartaa wax waliba dunida markaasi maanta ka dhacayo balse waxaad u mari kartaa star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal intaa balbar faahfaahin iyo macluumaad markaasi barnaamijka arrimihiisa aanan sii gudagelin dhegeystayaal iyadoo marka hore mux- aan doonayo in aan marka horeba ku furo muxaadaro d- dhegeystayaal iyo weliba eh, culammada waxyaalaha markaasi ay ka yiraahdeen bal qodobka markaasi aan diiradda ku saari doono mise aan kaga hadli doono hadduu eebbaha idmo adigana waxaan filaya wax badan inay kaaga bixi doonaan idimka eebe dhegeyste hadduu ilaahay idmo balse markan ayaan wada fiirin doonaa bal waxaan ka hadli doonno iyo waxaan markaasi raadinayno dhegeystayaal cid walba marka si qeybta ama doorka la doonaya inay ka qaadan karto mise sidoo kale aragtideeda markaasi ka dhiban karto dhegeystayaal waana qoyska wax kale kuma saabsano laakiin markan bal saaxiibada ha ii ogolaadaan inaan soo qabso inaan soo qabto mid ka mid adeega qeybta barnaamijka ah dunida way tallaabsatay oo waxaa la joogaa duuni casri ah adeega internetka waxa uu noqday mid marna aan laga maarmi karin waayo waxaad ka faa'iidaysan kartaa adeegyada kala duwan markaad haysato internetka sidoo kale waxaad ka waxaad ka helaysaa adeegyada adigoo kuu qaaska ah inaad filimkaada iyo asxaabtaada markaasaad kula hadasho waxa la midka adeega youtube-ka ayaaba wax walba markaas u baahantaad ka helayso waa jaamacad bilaash ah ka faa'iidaysto dhegeyste dhegeyste ma leedahay telefoon casri ah internet ma isticmaashaa waxaan ula jeedaa inaad markaasi booqato qeybta youtube-ka ood ka daawan karto muuqaalada diiniga iyo weliba kuwa kale wax ku oolka ku ah haddaba safaricom waxay markaasi kuleeda ka faa'iidayso adeega internetka si aad u hesho waxyaabo fara badan aad u baahan tahay gaar ahaana ka faa'iidayso shabakadaha muuqaalada laga daawada qeybta youtube-ka qof walba oo ka mid ah macaamiisha safaricom waxay markaas uga faa'iidaysan karaan adeega qeybta internetka xirfad cusub ayaad markaasi ka baran kartaa sida hablaha inay ka bartaan cunno karinta haddii aad markaasi oo kugu eh, dabcan hoojaha ee kugu jahwareersan tahay waad arkaysa in lagaa jejeysanayo ogow gacantaada ayaa markaas lagu qancin ogow bilicdaada ayaa lagu dabcan markaasi aan uu ku faraxsanayn haddaba isbedel oo isnidaami oo isqurxi oo ishagaaji oo is- dabcan waxaasoo dhan waxaas dhan waxaa kuu fududaysay shirkadda isgaarsiinta weliba qeybta youtube ka dhegeystayaal star five four four hash xidig shan afar afar afar gees waxaaba intaasi dheer ku waxaa intaasoo kuusii dheerba inaad iibsato inaad iibsato data markaad iibsato ba- waa data bundleka ee safaricom waxaad helaysaa shan boqol oo bilaa dam waa shan boqol oo mb oo dheeraad ah markaa ka welwelin sheekada ayaa idhaaftay wararkii lama socdo howlo kale faratataag waxaasi looma baana adeero haddaba safaricom waxay kuleedahay ka faa'iidayso adeega internetka si aad u hesho waxyaabo fara badan aad u baahan tahay shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa waxay markaasi ku siinaysaa data bundle oo bilaash ah maantaba qaraa xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo adeega adeega ku adaba ku anfacayo qof walba oo ka mid ah macaamiisha safaricom waxa uu markaasi ka faa'iidaysan karaa adeega qaybta youtube-ka bal ka waran dhegeyste adigoo telefoonkaaga gacanta ku haysta ayaad warar dhammaystiran helaysaa waxaad ka dha waxaa markaasi dunida ka dhacaya daafaheeda waa goorma waa markaad internet haysatid telefoon casri aad youtube-ka sidoo kale ku dhex masheexi kartid wax walba ku anfacaya waxaad- wax walba adiga markaasi danahaada ku anfacayo balse aanay ahayn mid xumaato ah ma jeceshahay in muxaadaro gabeeyo iyo waxyaabo kale duban aad markaas internetka aad kala socotid qaybta weliba youtube-ka weliba wax- wa- wax markaasi anf- waa dabcan qofka anfacayo waxaana ka mid ah dhegeystaan inay gabdhaha markaasi ka baran karaan cunnada ninkaas sidoo kale waxbarasho uu ka baran karo ama sidoo kale uu ka siyaasan karo ilan waa muhiim wax walba dunidan hadda waxay noqotay dhegeystayaal in aad wax walba qeybta internetka aada uga faa'iidaysataan xidig shan afar afar afar gees ama star five of hash aad qaraacaysaa dhegeystayaal barnaamijka markan waxaan ka hadli doonaa dhegeystayaal hadduu eebbaha idmo nolosha guurka ayaa waxaa markaasi kusoo kordhay baryahan dambe waxyaabo fara badan oo kala duwan inta badan dhalintu markay isguursadaan ayaa waxaa markaasi dhacan in markiiba haddana ay markaasi kala boodaan labada qof waana arrin muruga le dhegeystan in- inay markaasi waktigan yar ee gudihiisa ay ku fikiraan in weliba inay kala tegaan labada qof iyagoo markaasi ku sababeynayo in noloshoodu ay soo taabatay bartii dhammaadka ahayd isla markii aynan wax markaasi iskugu harin ama iskugu wax dabcan isku iskugu reebanaynin haddaba yaa dabcan haba yaraatee il- waxba aan iskugu yare dabcan waxba ay markaasi isku- isku reebanayn haddaba waxaa markaasi eegi doonaa bal halka eh, markaasi muhiimadda iyo waxaa markaasi eh, muhiimadda markaasi la doonayo waraale hadaba halka markaasi aan doonayno bal sababaha iyo waxyaalaha markaasi ugu weyn arrinta markaasi sababo culimo fara badan ayaa ka daraasiisay buugag fara badan oo markaasi qoyska ku saabsan ayaa laga qoray xidhiirka lamaanaha iyo qoyska iyo weliba dadka markaasi dayarda dhibaatada markaasi hadda isku keenayso inay markaasi kala irdoobaan kala baxaan dhegeystayaal bal markan waxaan dhegeysan doonaa dhegeystayaal qe- daqiiqadaha dambena aan ka faalloon doona hadduu eebbaha idmo bal sheekh max cabdiraxmaan bashiir ayaa markan dhegeysan doonaa bal dhibaatada iyo saame- saameynta iyo culiysada markaasi laga dhexli karo kadibna aan isku soo laaban doonaa saaxiibayaal
raggu noocyoy leeyihiin dumarkuna noocyoy leeyihiin waa inaad fahantid nooca aad guursatay waa noocee nooca aad guursatay waa noocee ma libaaxad baa ma bakaylaa ma bisad baa xayawaankaa lagu bisaa ninkuna waa sidaas cadamu tafaahum maa bayna shariikayn labada nolosha wadaagaya isma fahansano isma fahansano waa mushkiladda ugu culus oo u baahan in wakti la geliyo in la barto waxaa jira buugaan laga qoray atafaahumu bayna aljinseen labada qof si isku fahmi karaan fanu tafaahum aarka la isku fahmo kayfiyatu tafaahum waxaa jira waxaa la dhahdaa maxaan ku dhahdaa een, semineero la qaato oo la barto iskuulo la aadaa jira adigu waxaad rabtaa inaad shaqo heshid iskuul baad aadaysaa guri inaa asaasidna ma baranaysid waa problem marka in la barto waa muhiim jiddan jiddan jiddan arrintaas sababtaas waa sabab sababta labaad ee keenta waxa weeyaan waa sabab ra'iisi ah aljahlu biddiin dadka oonan diinta aada u aqoon islaamka maqaasidiisa ma yaqaanaan ujeedooyinkiisa islaamka dadku ma fahansano mana rabaan inay ku dhaqmaan marka taasina waxay keentaa inaa horay la isku furo amba la kala tago arrinta saddexaad ee keentay waxa weeyaan aljahlu bilwaaqic walmutaqayiraat inuu qofku garanayn waaqica uu ku nool yahay iyo isbedelada ka socda shalay gabadhuhu say ahaayeen maanta maaha gabadhii jaahiladii hadday wax barato dhaqan gooniya u baahan tahay gabadhii wiilkii shalay toole yurub afrika ku noola hadduu yimid yurub ama maraykan inuu isbedela loo baahan yahay laabudda min ataqalum inaad wadciga raacdid baa loo baahan yahay adoona ka tanaasulayn qiyamkaagii iyo diintaadii idan waxaa loo baahan yahay akhani arrintaas waa jaahilnimo jaahilnimada realitega iyo waaqica iyo isbedelada lagu leeyahayna waxay keentaa inuu isfur ku bato sad afar arrinta afaraad waxa weeyaan waxaa keena waxaa loo yaqaano الاستعجال في اتخاذ القرار قرار كفريتانك او سي دغدغه لو قاطو قار با تليفوني سو دره waxay ku dhahaan sheekh ah wadaad ha islaantii baan furay imsaad furtay saddexdiiba hal ma leeyahay saddex seed u gaadhay adigu wuxuu ku leeyahay iga cadhaysiisay oo markaad cadhadu ma furtaa ha oo markaad raganimadii ah ilaahay nabigu nin buu yidhi sal ll salam nin buu ka yidhi ina fiika khaslataan yuxibuhuma allahu wa rasuuluh waxaad leedahay laba sifo oo ilaah iyo rasuulkiisu ay jecel yihiin cajiib soo maha ninka waa gaal buu ahaa laba shay baad leedahay ashaj alashaj laba shay baad leedahay oo ilaahay iyo rasuulkiisu ay jecel yihiin maxay yihiin buu ihi alxilmu dulqaadasho waalanaatu deganaan nolosha waxaa lagu wado waa labada raganimo waxay waxay raganima halkee u dhimatay haddii lagu dhahdo maaha fed iyo leed iyo cadho iyo trig la jebiyo iyo galasyako la leedo iyo sanita iyo maaha laysa alamru kadalik waa maxay geesinimo alxilm dulqaad walanaa iyo quyaro socodnimo arrinta beraan eegayna alanaat waxay u baahan tahay annadaru ilaa cawaaqib lumuur maxaa dhici kara beritoole ka fikir markaasi arrintaa baad leedahay buur marka qofku wuxuu ku leeyahay saddexdii waa dhameeyey dee maxaa ku hadhay aqalka dhaaf salaad iskatag khalaas tu kala guurso iyaduna waa in kala guursato oo ninkaa kale aynan adu aad ku oran isoo guurso muxalli loo baahno oo ninkaas isagu ilahay darti u furo oo marka uu furo kadib ay kala tagaan baa xalka buu ku bilaabmaya qabla dalik falaysa laka ilayha nasiib wax nasiiba kugu hadhay halkeega ma jiro waad dhamaysateen ilaahay tuu niigu talagalay alaaq marataan saddexdii jeer waa cabteen marka ta koobaad maxaan odhay ta afaraad isticjaal degdeg alcajalatu min ashaytaan degdeguna u ka yimaadaa shaydaanka arrinta shanaad waxa weeye istiqlaaliyat ilmar'a maadiya xalada keeno furitaanka waxaa ka mid ah gabadhii oo heshay xurriyad dhinaca materiaalka lacag bay heshay gabadha way shaqaysaa awaltooda dumarka dee masruufka lagu yara ya laga yar cabsinayay wahaysaamatuulka haddaad waabisid way ku waabini haddaad la hadashidna way kula hadlay maxaad samaynaysaa marka gabadhi waxay ku leedahay waari furba war maxaa isku daalinaa kala soconno material ahaan bay ayay noqotay qof mustaqila xorriyad libaqaal bay heshay xagga ekonomiga idan dhaqaal ahaan arrintaasuna way ka qayb gashay furitaanka diraasaadka la sameeyey awaltooda waxa yareeni waxay ahayd gabadhu eeg gabadhu lacag bay heshay inay furitaan keenta ma aha khadiija nabiga way ka lacag badnayd sal allahu alay wasalam way ka xoolo badnayd nabigu miskiin buu ahaa faqiir buu ahaa alam yajidka yatiiman faawaa wawajadaka daalan fahadaa wawajadaka caa'ilan faagnaa nabiga waxa ilaahay ku yidhi adoo miskiina ayuu ilaahay kaa dhigay qani bisababi khadiija khadiijuu qani ku noqday radia allahu canha calayhi salaatu wasalaam marka gabadhu way yeelan kartaa laakiin khadiija nabigu muu furay ma furin muu la guursaday lama guursan lixda ciyaalaba iyadu ka dhalay iyadoo iyo wax kastaba ilaahay ka siiyey wuu ku faani jiray khadiija khadiijana way ku faanaysa inay heshay acdamu rijaal ragga ninkii ugu culusaa isaguna inuu helay sayidaatu nisaa naagta dumarka adduunka ugu culuseed marka taasi waa taabay arrinta saddexaad ee keenta waxa weeyaan atawajuhaat siyaasiya waa arrimo cilmiyoo la baaray hadday politic maa masar oo kale ka dhacdaa hadday iskhilaafsan yihiin oo ninkuna uu yahay matalan xisbiga maaragtay mucaaradka naagtuna muxaafidka tahay way kala tagayaan kuweyt bay ka dhacday ciraaq bay ka dhacday soomaalidana tawajuhaat ilmadhabiya ka dhacdaa suufi iyo salafi waxay ka dhacdaa maaragtay ikhwaan islaax iyo salafiyad way kala tagaan tabliiq qaar baa kordhina odayaa ka tagba tawajuhaadkanna way keenaan in la kala tago waxyaala la baaray weyaan arrinta sha- maaragtay lixaad alfaqr faqriguna uu keenaa baahida badan waxaa dhacdaa baahi badan maxay waa la isku nacaa markuu qofkii baahi baahi baahi marka isaguna uu keena lianna baahidu wax kasii dumisaa ya toddoba waxa weeyaan waxaa keena asbaab jinsiya agga agga agga halka gogosha xagga saksiyaalka saksiyada gogoshu way keentaa gogoshu sabab keentaa in la isla fahmi iyo inuu midkood daciif yahay iyo inuu midkood buko iyo inuu midkood xaalad gaara leeyahay intuba waa la duweeyaa waxba aha col adag boqolkiiba afartan furitaanka wadanka tunisia ka dhacay waxaa lagu celiyey asbaab sariirtanka ka imatay waa cilmiga waa la baaray waxyaalada kale ee la baaray waxaa kamid a sideed xagga internetka tawasul ijtimaaciga xagga socialka dadkan internet ku jira ee aan u bixiyo anigu dad wada nool oo kala nool dad guri wada jooga oon isla joogin dad wada wada wada wa- wa- wax isku ah oo wax isba isku ahayn dad aan wada- isla fadhiya oon wada xid- xidhiidh aan lahayn tawaasul ijtimaaci ninkii caalamkiisu iska jiraa gabadhiina caalamka jirta siduu caalam ku jiro buu kuleeya biyey keen kaleebis ya caalamkiisu iska jiraa biyey keen buu kaleeya iyadna se se caalamkiisa isagu jiro meelade ilmi yaraa iskoolka xasaa kama tegin maxaa tagay ma tegin waa u tegi doonaa hawka ugu mashquulshan yahay baalka ugu mashquulshan yahay marka atawaasul ijtimaacigana furitaanka uu badiyey libnaan boqolkiiba toddoba uu gaadhsiiyey waddanka libnaan waxaa laisku furay waa waa internet net baa lagu jiraa S- arrin cajiiba inii soo soo socotaa arrintan ah musalsalaadka aflaanta turkida ee la turjumay filimaanta turkiga ee la turjumay waxay ka qayb galeen iyo amerikaanka junuubka koonfurta america mexican mexico lagu soo wixiyey filimaantaas iyakuna waxay keeneen ee af carabiga af soomaaliga ku turjumay anu waxaan ku dari lahaa iyo filimaanta hindiga af soomaaliga waxaas waxay keeneen iyakuna waxay ka qayb galeen furitaankii bay ka qayb galeen way badiyeen furitaankii bari furitada ugu dambeyntii waxa weeyaan waxay dhahdeen waxyaalada keena furitaanka waxaa ka mid ah geedka jaadka waa dhakeena anaga geedka jaadka iyo mukhadiraadku waxay ka qayb galeen iyo khamrigu waxay ka qayb galeen dumista reerka reerkii iyo- iyakuna ay dumiyeen oo jaadka wixii ciyaalka loo geyn lahaa baa jaad lagu cunayaa xooggii jirku yeelan lahaa baa jaad ku qaadanaya taasina way keentay waxaa kale oo keenaa furid reeraha dumiya reer kale dhismihiisa reer lagu dumiyaa guurka badan ee raggu ay sameeyaan wuxuu keenaa dumis badan oo reerahooda la dumiyo yacni waxa weeyaan reer buu dhisayaa laakiin reeruu duminayaa iyadana waa ka mid asbaabaha keena in maxaan ku dhahdaa in- in, eh, furitaanka okay halkaa waxaan ka soo baxnay walaalayaal mowduuca ku saabsan gu- furitaanka
dabcan waxaan filayaa in wax badan laga faa'iiday wax badanna la- ee dadka ay maqleen waxaa laga yaaba waxyaalo qaar oo dadka inta badan ay wax een, inta badan bannaanka aysan soo dhigin laakiin haddana sabab ay u noqon karto qoyska sida hadda sheekha uu inoogu sheegay inoogu sharaxay waa sheekh cabdiraxmaan bashiir dhegeystayaal waad dareemi kartaa waa fahmi kartaa marka laga hadlayo waaqicay xaaladda qoyska markay imaanayso dhegeystaan cid waliba meesha ka taagan tahay iyo weliba xaaladda waktigan lagu jira dhegeyste sababaha markaasi burburka ku keenaya xiriirka labaanaha waxaan u malaynayaa in wax badan ee qeyb wax badan aad soo dhegeysteen wax badanna aad ka fahanteen wax badanna aniga aan ku hayo sida hadda sheekha aan ka dhuuxay anigaa faahfaahin doona bal waxyaalaha markaasi sheekha aan ka dhuuxnay eh, waxyaalaha markaasi aan ka fahnay ilaa iyo qodobo markaasi eh, shan qodob ayaa hadda ka dhegeystay ama lix qodob meelahaas aan ka dhegeystay lixda qodobna ayaa markaas isdulstaagi doonaa bal meesha ay wax ka jiraan cid walba markaasi fahmi doonta ogaan doonta bal alla ilaahay inay dhibaatadaasi ay taagan tahay qoyskana laisku fahmi layahay labada qof dhegeystayaal marka hore fahanka ayba fahan la-aan ayba ka mid tahay dhegeysta labada qoys inay isfahmi karinba ama labadan qof ay markaasi wada joogeen isfahmi karin isfahan darada ayaa markaasi qayb ka ah dhegeystayaal kadibna waan eegi doonaa bal horta markaan isku soo laabanno warka kadib sagaalka subaxnimo saaxiibayaal mawjadda ha iska bedelin idaacaddu waa idaacaddaada star f m adigana qeybaha dambe ayaan fursad kuu siin doonaa dhegeystayaal sheekunu waxaan filayaa inaad si fiican u dhuxdeen si fiicanna u dhegeysateen si fiicanna wax badan aad kaga korsateen dhegeystayaal waan isku soo laaban doonaa hadduu eebaha idmo stuudiyaha labaad iyo m m shuuriye dhegeystayaal waa raali noqo waa maxamed axmed khaliif dhegeystayaal stuudiyaha labaad ayuu ku sugan yahay mawliid maxamed shuuriye ma ahan warka sagaalka subaxnimo waxaa noo akhrin doonaa maxamed axmed khaliif saaxib yaal dhegeystayaal waana ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka xulashada star f m codka gobolka qoybari sida barnaamijka dhegeystayaal aad ku maqleyseen mise aad ku dhegeysanayseen oo sidoo kalena qeyb markaasi dhextaal nooga dhigay dhegeystayaal sheekhu oo markaasi ka hadlayay sababaha burburka xiriirka ama labaanaha ama nolosha kuwa guurka ay markaasi inta badan isku fahmin qodobo dhowr ayuu ka hadlay qodobo dhowr ayuu isdulsaagay dhegeystayaal bal anagana bal kaalinteena doorkeenaan ka qaadan doonaa bal adigana fahankaada markaasi nagu soo biirin doontaa dhegeystayaal waa mid furan waa mid cid walba laga doonayo inay markaasi doorkeeda ay ka qaadato kana dabcan ka qaadato sidoo kalena halka looga baahan yahay in cid walba ay dhegi karto marka laga hadlayo sababaha burburka xiriirka lamaanaha nolosha guurku ayaa waxa markaasi kusoo kordhay baryahan sida marka hore ama inii sheegay dambe waxyaabo fara badan oo markaasi kala duwan oo horaan markaasi dabcan qoysaska iyo weliba inta badan bulshada dhexdeeda laga ark inta badanna dhalintu markay isguursadaan ayaa waxaa markaasi dhaca in markiiba haddana ay markaasi kala ibsoobaan mise kala fogaadaan mise labadaba ay kala qofka ay kala caroodaan mise ay kala tegaan waana arrin murugo leh inta badan hadda oo waktiga faraha waa waktigii markaasi waktiga aan la siinaynin wakti yar gudihiisna wax waliba markaasi lagu kala fardhinayo ama lagu kala lagu kala tegayo iyagoo markaasi u sababeynayo noloshooda soo taabatay bartii dhammaadko isla markaasi aynan si isku waxba markaas ay iskula haraynin haba yaraatee haddaba waxyaalahaasi ayaa markaas imikan isdulstaagi doonaa dhegeystayaal iyadoo laga yaabo inay labada lamaane ee isku hayaan jaceyl aada u weyn ayaa haddana waxyaabaha markaas xiriirkooda ta dabcan taagayo ama sidoo kale xiriirkooda haleynayo dabcan waa dareeraha inta badan waxyaalaha inta qof waliba maskaxdiisa ay dhibaatada iskugu keenayso dhegeysta dhibaatooyinkaasi isoo dhib waa dabcan qofka oo isdhibayo oo markaasi ka mid ah isku dhibitaanka iyo weliba waa ka war wareega dhibaatooyinka dhegeysta soo food saara qoyska gabadha iyo sidoo kale ninka haddii shayga aad ka warwareegto ama dhibaatooyinka aad arkayso waaqica xaaladda waxay taasi markaasi kuu keenaysaa waddo markaasi aan habooneen sidoo kale waddo markaasi qaldan waana in badan dhacada aynu markaas aragno laba qof oo ah aada isku jecel oo haddana arkayo dhibaato iyo waxyaalaha inta badan markii dambe kuu sheegayso in ay laisku danaysanayo markay nolosha guurka dabcan bilaabanayso muddo yar uun kadib in markiiba soo food saaraan dhibaatooyin hor leh hana dabcan u badnaato in qofka markaas afgarasho la-aan ama labada qof isku afgarasho la-aantu ama isku afgaran waayaan waxyaalaha markaas dhexdooda dhextaalo eesoo dabcan soo wada martay taasi oo laga yaaba inay isku dhibayaan dhibaatooyin oo isku dhacyada qeyb markaas ay ka tahay kadibna lagu yaaba in halkaasi ay ku kala baxaan labada qof dhibaatooyinka ugu weyn sida xitaa markaasi aad sheekh maxamed cabdiraxmaan bashiir aad ku maqlayseen dhegeystayaal waa dhibaatooyinka ugu weyn ee soo food saara lamaanaha inuu markaasi waxaa ka mid ah isbeddelka ku yimaada labada dhinac ama markaasi hal dhinac kadib markii ay isguursadaan iyadoo ay markaasi dhallinyarada inta qaarkaadna waa qaarkood adeegsadaan wejiyo been ah wejiyada beenta maxaa loola jeedaa dhegeystayaal ee ah si ay markaas u helaan qof markaasi ay raadsanayeen ama qofka markaas ama uu ku doonayo in xeelad weliba uu u isticmaali karo qofkan wax ayna markaas ahayn in dabcan iska dhigitaanka ee gabadha markaas laga yaaba danaheeda iyo weliba ninka danihiisa ina markaas cid waliba teeda markaas ay ku fashinayso laakiin wakhtigii ayaa markaasi bannaanka soo keenaya wax waliba waxaad durbo bilaabanaysaa murugo iyo dhibaato iyo cariiri fara badan la qof waliba ku bilaabanayso mana ogsoono inay markaasi jiraan dadyow markaasi kala duwan ama dad markaas wejiyadooda dhabta ah ee markaasi ku raaci doono oo markaas oo raadin doono noocyadaasi iyagoo isku yihiin dhegeysa taasina waxay markaasi keentaa in wakhtiga yar gudahooda uu ka fashin xidhiirka markaasi u dhexeeya labadaasi qof oo markaasi labada qof ee naaqus kala gaaraan ama sidoo kale kala tagaan oo sidoo kale ay waxaysaysan isku qabin keeni kartana dhibaatada cid waliba markaasi wejigeeda laga artay dhegeystayaal beenta waa tan ugu weyn dhegeysta labada qof ee inta badan ay ku wada heshiin karin mar waliba waa imaata haddii markaas gabadhan been laga dareemo oo xitaa ha ahaato ilaa iyo afar sana ha kugu gaarto laakiin waktiga markaasi waxay inta badan bulshada ama bulshadeena soomaalida waxay markaasi ku leedahay reerka waa reer cusub laakiin uu kusoonow waxyaalaha markaasi caadada haddaad ka dhigatay ogow ayadana halkeeda ay imaanaysaa waana mid aan markaas guriga aan lagu maarayn karin gurigana sidoo kale aan lagu wadi karin dhegeystayaal gabadha kuma qancin kartid kumana wadi kartid waxay markaas ayada nafsadeeda raalli ay ka aheen wixii adiga aad sidoo kale nafsadaada raalli aysan ka noqon karin dhegeyst waxa adiga raalli a ka noqon karin qof kale raalli ugama dhigi kartid dhegeystayaal markaas waxaa ka mid tahay beenta taasi keeni karto in ay dhibaato iyo xaalad markaasi xasilooni darre ay ku keeni karto qoyska dhegeysan mustaqbalka ama jiritaankiisa reerka isla sidoo kale gabadha waxaa laga yaabaa in iyadana markaasi been abuur ay ku wada ninka beentaasi waxaa laga yaabaa in asaga mar uu fahmi doono inkastoo la kala duwan yahay ama dadka markaasi haddana kala yihiin dhegeystayaal waxaa laga yaabaa kala dulqaadka ee beenta laga yaabaa ninkan inuu u dulqaadan karo laakiin asaga laga yaaba uma dulqaadan karo gabadhaasi beenta u sheegto in laga yaaba dhibaato iyo culeyse ay gabadha ku keeni karto amase ku noqon karto loogama fadhiya laleeyahay in dhibaatada iyo xaaladahaasi markan la dhegeysto dhegeysta taasina waxay markaasi keentaa in waktiga waqti yar gudahooda wax waliba ku fashilmaan xiriirkan sidaas uu ku kala baxo dhegeysta beenta maxaa keenaa beenta qoys ma lagu dhaqi karaa beenta maxay markaasi u dhimaysaa mustaqbalka jiritaanka reerkaasi ama gurigaasi dhegeystayaal waa qodob ayadana markaasi qayb ka mid ah bal dhadhankii waxaalihii markaasi sheekh bashiir uu markaasi sheekh cabdiraxmaan bashiir uu markaasi noo sheegay ayaa anagana halkan markaasi kasii tixraacayna waxaa jiraan in dabcan marka qaar lamaanuhu weliba midkoodaba dareemo inay markaasi ku degdegaan go-aanka guurka oo ahayd in markii horeba ka fiirsadaan taasina waxay u badan tahay dhibaatooyinka ay dareemaan labada lamaane bilooyin yar uun kadib markii ay markaas arooskoodu dhaco tan hadda laga hadlaya dhegeystayaal iyo suurtagalnimada markaasi ka dhici karto waxaa dhacdaa in mararka qaar oo ka mid noqdo ama ka mid yihiin in lamaanuhu aada isku dadejiyaan hawsha guurka sidii ay markaas uga baxdo dhib ay ku soo jirtay markii horeba sida qof uu u jeclaado uu rabo inuu u iloobo taasina waxay dhibaato hor leh ku keentaa nolosha cusub ee dhegeystayaal qoyska degdega dhibaatadiisa ayuu leeyahay degdega dhibaato markaasi aada u fudud ayuu markaasi leeyahay inkastoo qof waliba laga doonaya in marka hore uu ka dabcan uu aada uga fiirsado tilaabo intuusan qaadin tilaabo markaasi reerkiisa ku hanan karo tilaabo wax waliba dhegeystayaal waxay markaasi laleeyahay waa dareen dhegeystayaal qofka intuusan tilaabo u qaadan in marka hore uu ka fiirsado haddii hawshan aad qaban karin haddii hawshan markaasi samarkeeda dulqaadkeeda aad u lahayn waa ina marka hore aad ka fiirsato haddii aad markaasi isxamili karin dulqaadan karin haddii aad gabar tahay haddii nin aad tahayba waa tan marka hore lagaa doonayo may kaa go-an tahay oo go-aan dabcan go-aan ma ka leedahay guurkan wax waliba xaalad waliba markaasi kusoo food saarto ma u dulqaadan kartaa gabadhana waxaa laga doonayaa sidaas oo kale in ayada markaasi samayso laakiin tani ayaa markaasi soo bixin kadibna wuxuu qaadanaya go-aan deg deg ah oo markaasi laga fiirsanin go-aan sidoo kale ayadaysan ka fiirsanin go-aan xaalad waliba qof waliba oo markaas u arko inay iska caadi tahay caadadaasina iskacaadadaasina waxay markaasi keenaysaa in cid waliba markii dambe meel cidlo ay kusoo dhici doonto sidoo kalena meel cidla ee cid waliba ee ka waraabi doonto macnaha ceelkeeda ama cid waliba meesheeda ay ka cabi doonto loogama fadhiyo in ay sheega halka weel markaasi labada qof dhex yaallo inay markaasi la isticmaalo ayaa muhiim dhegeystayaal haddaba halkan qodobo markaasi muhiim ayaa noo soo socdaa kalsooni la-aantu iyo weliba wax kale markaasi qarsashada ayaa waxay markaasi tahay dhibaatada ugu weyn ee markaasi lagu kala tego sababtiisa ayay markaasi qayb ka tahay sidaad maqlayseen sheekha waxay markaasi labada lamaane ee gelisaa dareen ah inuun markaasi qofkan rabin ama raalli ka ahayn xidhiirka dhexmaraya kalsoonida waa shayga muhiim ah gabadhan markaas inaad ku kalsoonaato gabadhaada waa muhiim inaad ku kalsoonaato ninkana waa muhiim ama gabadhana waa muhiim in ninkeeda ku kalsoonaata labada dhinac in markaas iskugu kalsoonaadaan kalsooni daradana waa dhibaato waa aafo waa dhibaato markaas gurigaada kaa saari karto waa dhibaato markaas aad ku qanacsanaan karin ama sidoo kale raalli aad kaga ahaan karin gurigaada iyo weliba xaaskaada isla sidoo kale gabadhana dareeqadaas ayaa idana qaadaysa oo markaas waxaa laga yaabaa in markaasi shaki fara badan buuq fara badan iyo sidoo kale arrimo markaasi aan jirin ama munaasab sidoo kale ahayn inay markaasi miiska iskala soo tegto ama sidoo kale ay la imaato loogama fadhiyo taasi wax waliba waxaa lagu leeyahay wax waliba dareen wax waliba kalsooni dara ku gelin karo waxaa lagaa doonaya marka hore inaad dhegta odsan u furin indhahana sidoo kale aad u furin aad ka noqoto qof indhoolo ah qof sidoo kale dhagool ah qof markaasi aan ka hadli karin wax waliba kalsooni darra ah iska hilmaam oo noqo qof markaasi ku kalsoon gabadhiisa iska xitaa hadday kugu soo dhacdo waxaa laga yaabaa in mararka qaar na shaydhaan uu kaa dhaadhici mararka qaar in shaydhaanka uu kuu qurxiyo in ay arrimo kale markaasi ka jiraan gurigaada laakiin dheg jalaq looma siiyo oo lama dhegaysto oo markaasi adiga u dhaaf gabadhaasi hownaheeda kadibna kalsoonida markaasiiso ogow waxaa markaas adigana aad helaysaa kalsooni ama ayadana aad helaysaa kadibna halkaas waxaa kasoo baxaya guri qurux badan oo wanaagsan oo markii dambe laisku kalsoonaan kara iyo weliba caruur markaasi ku kalsoon reerka inay halkaasi kasoo bixi karaan isfahandarada haddii ay dhibaatooyin imaadaan waxaa muhiim ah in markaasi qaab loo xaliyo haddii markaasi khilaaf yimaadana waxaa laga marmaan ahi in markaasi la helo meel markaasi dhadhexaad ah oo la isku afgarto isku tanaasulka la helo haddii sidaasi la helana waxaa hubaal ah in markaas aynan waxba markaasi xumaynaynin haddaba hal qodobkan waa isfahandarada dhegeysta marka laga hadlayo ee sheekha markuu ka hadlay wuxuu leeyahay dhibaatooyinka imaanaya waa muhiim in markaasi qaab loo helo loo xaliyo in la helo haddii markaasi aan la waayo qaab loo xaliyo waa dhibaato gabadhina waxay waanaysaa garab ninkana wuxuu waanayaa garab waxaa xalkaasina markaasi ka baxaya in markaas ayaga isku buuqbuuqaan kadibna tuuq walbo ama qof waliba in asaga dantiisa danihiisa uu arko in wax walba ku xalisan karo laakiin taasi ma ahan qofka laba waa la saddexeeyaa saddexna waa la afarayaa shanna afarna waa la shanayaa dhegeysta taasina waxaa ku hagaaga wax walba oo wanaagsan ayaa ku hagaaga markay imaato qoyska haddii laakiin iskhilaaf ka yimaado waxaa laga maarmaan ahi in la helo meel dhexdhexaad ah oo la iskugu imaan karo oo sidoo kale shakhsiyaadkan markaasi xaaladooda markaasi la dhexdhexaadin karo sidoo kalena laisku afgaransiin karo in ay markaasi reerka ayagoo hormuud yihiin iskuna fahansiiyo oona isqaataan muhiimadda reerkana ay ilaaliyaan dhegeystaan isku tanaasulka waa muhiim hadday gabadha buuq ay kugu keento hadday gabadha xaalad walba ay markaas ay kula soo daristo ama kugu dulqaadan weyso waa muhiim in adiga markaasi tanaasul samayso xaalad walba lagu jiro gabadhan sidoo kale tanaasulka waa muhiim inkastoo haddana la kala dulqaad badan yahay dhegeysta haddee sidaasi la helana waxaa lagu leeyahay halkan waa hubaal in wax markaasi xumaan aysan imaanaynin in wax xumaan markaasi reerkuusan kusoo kordhaynin in dhibaato ay reerka aysan la soo darsaynin dhegeystayaal haddii halkaasi la helo waxayna markaas noqonaysaa waxaana noqonaya qoys barakaysan oo wanaagsan dhegeystayaal kudegdegidda go-aanka go-aanka guurka ayaa waxauu markaas yahay waxyaabaha ugu weyn ee tahay in markaas labada qofba si fiican ugu fikiraan aadna u fiirsadaan waayo waxaa bilowga nolosha cusub oo aad markaasi ay kaga duwan tahay tii hore waa qorshe mustaqbal caruur hadduu allah idmo sidaas owgeedna waa muhiim in markaas qofku ka fiirsado inta uun markaasi guur ku dhaqdhaqaado uu ku dhaqaaqin ka hor muhiimka ayaa keenaysa dhegeystayaal xaalad walba ayaa markaasi kula soo darsaysaa dhibaato waliba ayaa markaasi kugu soo darsaysaa dhegeystayaal dhanka baraha bulshada dhibaatada iyo aafada ayadana markaasi ka taagan ee inta badan hablaha ay ku mashquulsan yihiin iyo weliba ragga ay ku mashquulsan yihiin haddee markaasi labaanayaashu ay gurigaay wada imaadaan halkaasi la wada joogo marka hore lagu wada sheekaysto danihii iyo xaajaadka lagu wada guto taasi waa muhiimka reerka markaasi u wada joogaan waana farxadda iyo weliba quruxda reerka dhegeystayaal laakiin haddii lakala mashquulo oon marmarkaasi laiska warhayin gabadhan ninkeeda ka warhayin ninkana gabadhiisuusan ka warhayin caruurtan sidoo kale laga warhayin waa dhibaato iyo aafada ee sidoo kale in markaasi imaan karto burburka qoyska qey markaasi ka noqon karto waxay markaas cid waliba ay caadaysanaysaa ee arkaysaa inay markaasi uga qurux badan tahay facebooka tictoka whatsappka iyo howlaha instagramka dhegeystayaal ee dhanka baraha bulshada amawaa aaladaha baraha bulshada markaasi ka socdo taasi cid waliba u arkaysa inay qurux ku jirto hadda waan kula hadlaya dhegeystayaal qoysas aada u tiro badan ayaa baraha bulshada barageysa dhibaato iyo saameyn xoogan uu keenay ku kala irdoobay ku kala tegay dhegeystayaal qoysas aada u tiro badan taasina cid maanta ka waantooweysa ma lahan taasina cid markaasi u arkaysa ma lahan in dhibaato qoyskeeda ku keeni karto qoyska waxaa laga doonaya markay imaato ama marka laga hadlaya qoyska dhegeystayaal in gabadha qoyskeeda ay u naxdo ninkana sidoo kale qoyskiisa u naxo cabsi fara badan in la muujiyo in si cid walbo ay markaasi cid walba uga cabsooto uga walwasho inuu qoyskuusan ka burburin dhegeysta oo nidaamka wadada xiriga cid waliba ay haysato dariiqadii marka hore aa qaaday oo aad ku taagnayd inaad markaas reerka maamulanayso inaad reerka markaas masruufanayso inaad reerka lagaaga dambeynayo ama reerka cid waliba inay si wacan u qabsanayso wax waliba u dulqaadanayso dulqaadkaasi waa marka hore markaad go-aanka adiga soo gaaraysay intaad gurigaasi aad soo gelin ayaa mar walba lagaaga fadhiya lagaaga doonaya haa mar aad keligaa tahay oo dabcan laga yaaba qof kale inaa gabadhaysan kula joogin waa iskaga mashquuli kartaa barahada bulshada ama arrimaha kale waa iskaga mashquuli kartaa laakiin sidoo kale hadday gabadha markaas ninkeeda uula joogin waa keligeed ay tahay waa iskaga mashquuli kartaa balse waa muhiim in labada qof horta marka hore ee arrimahooda qof waliba waajibaadkiisa waxaa meesha ka saaran inuu qofka qof kale u fuliyo dhegeystayaal arrimaha gogasha ayaa dhegeysa laga hadlay oo dhibaato ay ka jirto inkastoo markaasi laga hadlayo dhibaato iyo xaalada iyo dhegeystayaal cid waliba ay raadinayso habka dhegeyst waa dabcan habka looga qofka looga fadhiyo in haddii markaas culayso ay la soo darsaan haddii xanuun qofku la soo darso ee markaas keenta dhanka dabcan gogasha waa arrimo ah dabcan laga doonayo qofka inay gabadha sidoo kale ku nicin looga fadhiyo in qofka ay markaas caafimaadda wada raadsadaan dhegeystayaal caafimaadka waa muhiim dhakhaatiirta markaas ay la kulmaan cid walba markaas xaaladeeda ay markaas sheegato taasina waa muhiim dhegeystayaal sidaad markaas keenaysaan dadka markaas aadka u cunuqaadka ama sidoo kale arrimaha ama dabcan waxyaalaha kale aafooyinka maandooriyaha cuna waa dhibaatada ereeraha marka intooda badan ee ka haysato dhegeystayaal taasi ayadana waa dhibaatada kale dhegeysta laakiin markan waxaan isweydiinayna maxay tahay sababaha burburka xidhiirka lamaanaha intooda badan ay usoo bateen maxaana markaas lagu aaneyn karaa maxaa sababto noqon kartaa sidee markaasi loo sadexayn karaa loona afarayn karaa loona shanayn karaa macnaha waxaan ula jeedo ilan laba qof ayay yihiin waa la sadexayn karaa waa la afarayn karaa waa la shanayn karaa maxaa lagu sadexin karaa oo lagu afarayn karaa oo lagu shanayn karaa lamaanayaasha dhegeystayaal waa dhanka wanaagsan marka laga hadlayo dhegeystayaal waa dhanka markii laga hadlayo horumarka qoyska si dhibaato iyo burburka qoyska uusan usoo badanin usoo kornin sidoo kalena arrimahan markaas wacyigelin looga sameyn karo dadka qoysaska dhegeystay weliba jiilka hadda markaasi soo socdo si mustaqbalka dhibaato xoogan uusan ugu imaanin weliba qoyska hadda waad maqlaysaan oo waad garanaysaan oo dabcan cid weliba way ka dharagsan tahay oo cid looga sheekeynaya mana dhibaatada maanta ka taagan qoysaska dhibaatooyin fara badan ayaa ka taagan dhegeysta dhibaatooyinkaasina waxaa sabab u ah xaalado fara badan oo aan hadda markaasi kasoo sheekeynay oo xaalado fara badan oo hadda waaqica si toosa u taagan ogana taagan bulshada dhexdeeda dhegeystayaal taasi ayaa markaas liskaga fadhiyaa bal sida looga bixi karo sida arrintan xal looga heli karo iyo sida markaasi looga dhaadhicin karo loogana fahansiin karo go-aanka marka hore intay la qaadaninba in go-aan sax ah rasmi ah markaas la qaato cid waliba u dulqaadan karto dhegeystayaal go-aankaasi muxuu noqon karaa go-aankaasi waxtar uu noqon karaa qofkan markuu maskaxdiisa niyadiisa ka qaadan kara dhegeystayaal haddaba ma go-aanada ayaa qaldan mise guurka ayaa si qaldan markaasi hadda noqday oo laga fahamsan yahay mise noqotay keliya in markaasi cid waliba ay soo tijaabiso eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal haddaba guurka dhegeystanma tijaabaa hadday tijaabo tahay maxaa markaasi laisku lugoonayaa haddii tijaabo ay tahay maxaa laisku lugoynaya dhegeystayaal haddaba yaa looga fadhiyaa inuu saddexeeyo afareeyo iyo shaneeyo dhegeystayaal lamaanayaasha qoyska dhegeystayaal ee markaasi dhibaatada iyo xaaladaha ee ku burburka qoyska intooda badan lala lamaaniyo lala xiriiriyo dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha qadka telefoonka ugu hore barnaamijka nusaaka noo dahfurayo soo dhowow waan ku salaamayaa caali ow soo dhowow
waa maadanta bakad haye
haddaan u guda galo mhm
qodobka haye
horta guurka labada qof baa la rabaa inka hore inay miisaamaan inay isguursanayn inka hore
sax inay qaymeeyaan baa la rabaa horta qayme wax qayme jooga horta ay sameeyaan aada iyo aad
ilaa iska samee haddii la yidhaa oo guriga foundationka hoose uu ka xumaado haha
macno ma yeelanayo waa sax
marka inka hore labada qof baa fiican inka hore inay qiimeeyaan guurkooda oo si qiimo leh uu kusoo galo miisaan isagoo leh haye laakiin hadday fududaystaan oo maarata ninkan uu guurka waxa macno leen ka dhiga laantan ay ka dhigto mhm
horta si fudud unbuu ku yuu ku dhammaan haye
marka shay walba miisaankaasuu ku fiican yahay guurka deel dadka dhalinyaraha hadda maanta joogana wuxuu badan yahay inay guurka ay fududeeyaan maarata wax fudud bay ka dhigeen haa sax marka guurkana in la qiimeeyo oo maanta qofka hadduu guursado qofki meesha qadka uu ku jiro inuu ka baxa fiican haye
hadduu dhalinyaro la joogayo inuu ka tago mhm meelahaas socdo inuu ka tago oo u yidhaa wareega niga ma guursateen iyo wareerka u shaqee oo culays inuu isa saaro haye
yaa horta ku wanaagsan waa sax
ilaa qofka hadduu meesha iska joogo guurkana uu sameeyey waxaa macno lahayn buu la ahaan haye ciyaar ciyaar hadduu ka dhigo waa sax
markaa dhalinyarada hadda maanta joogteen arrintaa u badanta waa shay walba in la fududay maarata sida bahalkan telefoonyaha laga dira oo kale laga dhigo ha
marka waxaan dhiraa guurka oo ninka markuu soo galo meelihii uu joogay ha ka tago reerka ha u shaqaysto wax weyn oo qiimo la soo gala ha ka dhigo aad baad u mahadsantahay cali geedi karbuuna fikirkaada waa muhiim xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaale walaal ma maqlaysaa waan ka xumahay saaxiibkaasi xigaha kale qadka telefoonka siiyo star f m eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan xigaha kale qadka telefoonka star f m soo dhow walaale waan ka xumahay isagana qadku dhegeystahaasi ka baxay xigaha kale aan siiyo oo isagana doonayo danaynayo bal aragtidiisa fikirkiisa saliimka ah cidil baan soo dhaweynaya oo adiga eh, haddii aad markaasi fikrad sidaad dhegeystihii aad markaas haysto ama aada hayso waad soo gudbin karta ee ku aadan bal sababaha astaamaha iyo culeysyada markaasi burburka dhegeystayaal xiriirka lamaanuhu markaasi u keeno mise guurkii tijaabo ayuu noqday yaa saddexayn kara yaa afarayn kara oo marka kuleeya yaa saddexayn kara lama- waa lamaanayaasha haddii markaas ay isku dhacaan ay isqabsadaan yaa saddexayn kara yaa afarayn kara yaa shanayn kara sha- intaasina markaasi maxay soo korin karaan sideena markaasi wax looga qaban karaa loogana bedeli karaa S- dabcan asta waa sababaha dhegeystayaal haddaan soo sheegnay ee burburka ku imaado qoyska star f m wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu yuusufo waa ku salaamay macalin xuseen mandheera macalin xuseen shukran ayaan ku leeyahay soo dhow macalin waan dhowahay walaalkayo waxaa laga hadlayaan u malaynayaa een, qoyska aada iyo aad
yuusufow midda koowaad horta qoyskii hore ee hooyooyinka iyo aabihii hore khayr allah siiye iyo kan maanta horta aad buu kala duwan yahay haye
ma garatay mhm wuxuu ku dhisnaan karaa horta guri haddii la yidhaahdo midda koowaad gabadhu inay ninkeeda adeecdo oo hadalkiisa ay maqasho haye
midda labaad ha
labadooduba inay horta ay ismaqlaan ay isku kalsoon yihiin ay ceebahooda ay sirtooda iyo wixigooda ay banaanka umbaolin u buuxin ma garat aada iyo aad
midda saddexaad waxaa jira yuusufow walaalow Mhm.
dad oo gabadha xaggeeda u badan yihiin la taliyaal ahoo ama ummad kalaba ah oo dadka qaraabeed aan ahayn oo ay gabadha sideedaba la taliyaal badan bay leeyihiin mhm
dadkaa kale in gabadhu wixii cadowgeeda waa iyo wixii u wanaagsan way kala og tahay wixii gurigeeda duminaya inay ayna la tashaninba
sax ma garatay mhm
kolkaa dadkii maanta dhalinyaradan joogta maba garanayaan wixii ku fiican iyo wixii ku xun maba kala garanayaan gabdhi iyo wiilba ma kala qaadan haye
midda horena ee guurka bilowgiisana waalidkii guriga dhisahayay ee wax ilaalin lahaa ee u sahmin lahaa ee meel fiican fiirin lahaa marka horeba waa laga qarinaya gabadhina way ka qarinaysaa een, wiilkiina wuu ka qarinaya laakiin een, hala baq- eh, hala qariyo een, macalin eh, xuseenow go-aan ayaa jira ninkan go-aan ayuu gaaraya gabadhan sidoo kale go-aan ayay gaaraysaa in labada qof ay r- reer iyo- iyo galeelaan oo reer ay samaystaan ninka marka hore go-aankuu gaaraya waxay go-aanku ku gaaraya maxay ahayd so inuu reer dhisa ma ahan ama wax uu guursado inuu wax guursado weeye yuusufow ilaa se guur oo lilaahi ah ma aho gabadhina khayaanay wadataa yuusufow runta haddaan sheegno wiilkiina khayaano wataa maxay tahay khiyaanada marka macalin cusmaan macalin xuseen oo la wato wax yar oo ilaahay u naxariistay mooyeen wiilku wuxuu leeyahay een, lacag baan leeyahay gaadhigan anaa iskale een, kanay tahay waan ku dherginayaa guri baan kuu dhisayaa kanaan samaynayaa marka hore ma dhahayo een, walaale anigu waan miskiin baan ahay waxba ma haysto haddaad sidan ugu jeceshahay haddii Een, wax ay ilaahay siiyo waan ku dhaqan oo kan iyo kan ma dhahayo laakiin macalin xuseen taasi waxay ahayd muddooyinka hadda aanu soo dhaafinay ee aada loo isticmaali jiray laakiin hadda muddooyinka waxyaala kalaa la isticmaalaa ma garatay haye
gabadhana iyo wiilkana waxaa fiican yuusufow marka la isguursanayo in horta la is la isbarto oo horta la isbaadho oo wiilkan iyo gabadhan horta inay is anfici karaan iyo in kale horta iyagoo ay wala fadhiistaan waxaa laga yaabaa yuusuf labada ruux iyagoo wala fadhiisanin oon inuu lug go-an yahay inuu illa ayaa is arag ah telefoon un been been inti laysooga sheego markii maanta aan arka baan dhaho gabadhan yuusuf maanta gabadh baan soo jeclaaday ee dee beri in la ii doonaan rabaa hooyoy ama aabow la ii doonaan rabaa haye
hadda maba aragagow aha
kolkaa dhibka waxaa keenaya taleefonkan ruux aada arag aada baranin dabeecadiisa aada baranin ciddooda aada baranin ya waxaad leedahay een, hebel maanta ga- wiilku wuxuu leeyahay gabadh hiblaayaha la ii doono ciddii lama yaqaano gabadhii lama yaqaano reerkoodii lama yaqaano mee dadkii maba la garanayo Mm.
berina waa lasoo kala boonaya sax
dhibka yuusufo walaalo waxaa keenaya dhibkaas guurka in loo sahmiyo sidii waagi hore guuraaga xoolaha loogu sahmin jiro o kale aha in loo sahmiyo loo xero dayo meel reer lagu reer karo oo yacnaha guurka kasii weynayaa fiican ilaase waa tahay Dhallinyarada macalin maanta waa tahay hadalka adaa wata macalin cusmaan ee macalin raali noqo macalin xuseenow maxay tahay ee, qofka markuu go-aan gaaro go-aan horta maxaa loogu gaaraa qofka muxuu go-aan u gaaraa markii la leeyahay qofka go-aan ayuu gaaray maxay tahay go-aanku gaaray go-aanka waxaa weeye waxaan inay isaga ay ka go'do talo isaga ka go'day weeye oo uu soo dhammaystay oon dib loogu noqonayn soo saas ma ahan Haa, marka ra- maxay hadda qofkii hadduu go-aan uu gaaray uu maanta go-aanku ku gaaray ay tahay in reerkan uu yegleelayo reerkan uu dhisanayo reerkan uu dhibaato u ka imaan karo wax walba u dulqaadan karo u samri karo maxaa haddana markaas burburka uga shaqeynaya dhibaato muxuu uga shaqeynaya wuxuu asaga uusan ogolee ama nafsadiisa ay ogoleen muxuu qof kale ugu qasbaya marka inay ogolaato yuusuf oo gabdhihii iyo raggaan u kala qaadaya haye ragga maanta raggan hadda maanta jooga inta badan nin ninnimadiisii iyo reerkiisa biilkiisii iyo taladii iyo intuu reerkiisa loo doono oo bannaan dejisto hooyadii iyo aabihii ka madax bannaan oo cidlo la tago gabadha ku filaan kara iyo intaan ku filaan karin waa waa kala dhig sax
ma garatay aha
nin shaqada aan shaqaysanaynin iskuul bartay ilaa jaamacad inuu bartay laga yaabo guriga hooyadii joogo gabadh aabihii hooyadii u dooneen ninkaa go-aan ma qaadan karaa maya dheh waa may
waxba ma go-aan ma qaadan kara ma garan aada iyo aad ninkii kale ee ilaase shaqaysan haya ee reerkiisa ku filaan kara go-aan wuu qaadan karaa oo hooyadii iyo ciddooda iyo gabadha wuu isku wadi karaa nin meel kasoo bixi karana wuu noqon karaa aada iyo aad dhallinyaradeen maanta yuusuf runta haddaan kuu sheega shaqaba ma ogolo kuwii wax bartay kuwii oon lixaad aan lahayn inay shaqaystaan oo wax qabsadaan oo xoogooda maalaan wayba yar tahay inta ogol haye
gabdhahana yuusuf waxaa u badan een, waan ku dheeraaday warkay waxaa u badan gabdhaha gabdho kale oo aan hooyadeed iyo aabaheed midna aynaba dhalin oo la taliyayaal ah oo dad kale oo aqalkeeda dumin haya intaa waad arag sax
kolka yuusuf waan ku dheeraaday waxaan dhihi lahaa dhallinyarada ha la isu safro ha la isu dulqaato waalidkii hore hooyooyinkii iyo aabihii hore warkooda ha la dhegeysto sidii wax loo guursan jiray soomaalinimada ha loo noqo aad baad mahadsan tahay waa macalin xuseen dhegeystayaal aad buu umahadsan yahay waan uga mahad celinaa fikirkiisa saliimka oo sida quruxda badan oo oo noogu qaada dhigay shukran ayaan leeyahay mahadsanid halo waa ku salaamayaa soo dhowow
walaalo waa isaaqoo meel dayxar la yiraa jooga isaaqow halkee ku sugan tahay
meel oo dayxar la yiraa jooga walaalkay halkee
meel oo dayxar la yiro etoobiya ka mid ah Ah, etoobiya as- aye etoobiya ii wata aye
oo halkan walaalkay waa ku salaama shukran
magaan waxaa lagu dhex jiraa miya oo ba- guurka oo bilcamaha iyo ragga
sababaha iyo astaamaha ee xiriirka uu u burburo maxay tahay isaaqow maxaa go-aanka Walaalo, marka hore horta loo waxay- qaatay ee qofka uu u horta bedelay xiriirka horta horta xiriirka ku burbur walaalkay hor waxyaalo badan aa keenahay haye
waxna ragga xaggiisa ay ka imaadaan waxna bilcaanta xaggeeda ay ka imaadaan waan gartay
adigu waxaasba qaadin jirin haddaa lagu dhahaa qaada haddaa lagu dhahaa ma qaadanaysid moog haye
hadda ayaa dhawaato waxaa dhacday nin baa taxi ku adeeganay haye
taxi haddaad ku adeeganay moogta taxiga moogta waa ba- rag iyo dumar wax walba u furiya moogta waa sax
bilcaanti la joogto waxay dhahday taxigaan adoo naa ku qaadaan arka
tagsigan ayuu naa ku qaadaa
adoo naa fuusho ku qaadaan arka oo gabadhii haa waa xaaska marwadii baa saan leh
xayaalkiisa saad leh haye
bal ninka xayaalkiisa bagaan hadaadoy waxaa ninkii hor afkan ku jirta moogta adigan afkaada ku jirta moogta waa ba- ninkan ciddu waa soo dhisaa wax baad isku jiraa intaas yeelaya kulli dambana sugaa burburna ku jirta moogta haye
bal gabadha si aan aad hadee wuxuuna taxi oo public oo dadku wada furu waa horta heshiis may maadaa haye
markaan silixda burbura ku xidhi mogta
haye
markaan haddaa tagsiga bilcaan lagu qaado haddaa reer lagu qaado baawo boblika midaan ruuxa wax rusuu ku xidhi waa laakiin isaaqow gabadhaas markii waagii aad guursanayso ayada go-aan bay gaartay inay ninkan ay guursanayso soo saas ma ahan
ayadaa markay ninkay guursanayso waagii waxay go-aan ku gaartay gabadhaasi in ay wax dhibaata iyo wax burbur iyo reerkeeda inay dhaqanayso soo saas ma ahan haa iwanay dhaqanaysa ku gaarta haddana burburkii dhaqashay ladana ayadaa u keenaysa haddana maxaa keenaya marka haddana in howlaha ay isbedelaan maxaa howlahan bedelaya sa- zamanadan maxaa keenaya waxaa keena danta milku waxaa ka jira alla dhahay wax kuu sheekeeye kaa sheekeeye adiga soomaaliya ku mamaadsma maqas haye
adna wax kuu sheekeyna ayadana waa u sheekeyna waa kuu sheekeeye kaa sheekeeye alla dhahay oo maxaa ula jeegtaa bal noo jilcaniya dhegeystayaashu
waxaa idinkugu muujinaa gabadhii wax baas gees ugu sheegaa adiga wax baas gees kugu sheegaa wixii wax ka jira maaha waa wax waa wax dumidka la yidhaah haye
magaan wax yara magaan hadalkaas aan qaadanaynin waxaan horta maxaasadna kugu jiro ciddaada maxaa isugu burburin horta wax yara magaan waxay u kala cinta qaadana haye
marka ardaarkan kaana u sheekay magaan ku ayba lah ama ninkaas hadalkiisa la dhac ama inaasha la dhici haye
sidoo kale magaa jiid baafile maala wicel armadooda saa kala yaali maaragti waa marka dana haye
marka wararka waalku sameeyay burburka dhibka badan isku imaada marka wax kastaba dulqaad iyo sabar ay ku fiican yihiin, labada maxaa u dheer hawl isku dulqaad kana la safra isaaq aad baad umahadsan tahay saaxib shukran star f m xigaa kale waan ka xumaay qadka telefoonku ka baxay s- eh, saaxiibka kale qadka telefoon ku jiraan c star f m soo dhowo walaale
inta waan ku salaamay waan kaa qaad walaale codkaada sare u qaad fadlan adoo mahadsan
waa xaliimo gaaris xaliima soo dhowow gaarisa haye
doohay yes yesba horta waxaan dhihi lahaa mataqaantaa halo
waan ku maqlaya xaliima gaarisa iwad
waxaan dhihi lahaa ha
raggan kale fiigi oo faruuro u saaro furmad ha
facad maxaa naga dhiga naga haye
raggi baa wakala fiigiyaa oo yusuf haye
oo maxay ahayd ay ruinbo inuu meel u dego haye
wax uu furo unbuu rabaa haye
maanta qaado berrina ka sii goay haye
marka hadee sooma nin nin hadda ka hor wuxuu dhaha gubatay gaarisnaa ninba gurigu kuley mogtahay ya
ninba hadda ka hor wuxuu dhahay ha
ha gubatay gaarisnaa ninba gurigu kuleeyay
haye
guriga maalin bis iga burburaya mise guddigeena uu wada burburaya waa sax
gabdhihii hore maxaa la waxay dhihi jireen aan la dhahay
ha yaa i guursadaa guri aan u dhisaa yaa i guursada aan guri aan u dhisaa sax
haye
wiil iga dhalaa un kalkooliyahay haye
yaa hanti ii tamcaha u ilaaliyaa haye kuwan way bedeleen waxay dhaheen aan la dhahay ha yaa i guursadaa garaab aan dhaqta haye
yaa wiil iga dhalaa aan ku dhiba haye
yaa hanti ii tamcaha aan ku dhadhleele
haye
hadda maanta sidii way taagan dhe ani waxaan dhihi lahaa
ha nin ba hadda ka hor cidayna mogtee wuxuu ka tagay gabar aad u xanuunsan ha
markaasuu meel dheer buu aaday gabadhna ka horbaheeray sax
markaasuu ciddii imaadaa la kusoo laabtay waqti asoo ka maqan haye markaasuu dhahala heblaay heblaay gabadhii xagka taagan ku arkay gabadha dhashe haye hee bay dhahday naa gabadhi see ay noqotay gabadhi maxay dhahday ilaahay u naxariistay dhimatay marka eh, mudduu ka maqnaa reerka haa wax eh, wax isgaarsiin xiriirna ma jirin ma jirin haye
markaas wuxuu dhahay gabadhi see ay noqotay gabadhi way dhimatuu dhe ee dhahday haye sabasaba uu dhehe ya
may dhimatay gabadhi haa sabasaba haye
hadda marka waa tiya gabar dhimataa wallee sabasaba ayuu dhahay mogtahay yani caadi buu ka soo qaaday sabasaba caadi buu ka soo qaaday caadi buu kasoo qaaday sabasaba uu dhahay gabadhi alla inoo dhimatuu rabee gortooy ayada marka markuu sabasaba dhaho oo uu ay aragtay in uu isku taxluujinaynin oo wax murugo u ka muujinaynin marka waxay- sheekadu marka asagana waa lagu gediye waa lu- meel kale loo saaray haabe haye hadda marka waxaa dhihi lahaa nin- dadka inta isguursadana guryaha soo burburinayaan ha
sabasaba maxaa yeelay dhalinyarada dhan maanta saas ayay kusoo wada noqotay suu maxaa arkaysaa maanta waa arooska berri waa gabadha banaanka ay taaganta maxaa waa lasoo furay laakiin xalimo adig gabar reer leh baa tahay marka hore go-aan baad gaartay go-aankaad gaaraysay marka hore ninkan markuu kusoo doonayo ku guursanayay go-aan ayaa gaartay ninkan inaad aqbashay oo reerka aad dhaqanayso oo reerka la- dabcan ninka aad uga dambeynayso reerka uusan kaa burburaynin dhibaato aysan keenaynin xumaato a keenaynin inaad reerka ilaalinayso saa go-aan kumaa gaarin صح ها صح cid kaloo kula gaarta ma dhahan soo ma ahan صح laakiin taa adiga kaa soo go-day oo mas-uuliyadda adigaa is saartay صح wixii marka hore aad gaartay haddana aad u dulqaadan weysa ma ninkaa keenaysa mise ada nafsadaada keenaysaa marka
yuusufo horta laba si horta way keenayaan haye because gabadha marka horeba go-aankeeda inuu nunuglaa ma arkin oo ayna ninka soo tijaabi haddaa fahmi waysana banaanka ka imow haye goraa goraa waxay dhahdaa ladhehe waagi ma arda xawayaanyahay hadlaayeen haa yaa meelsha xawayaanka kale soo dhana meel saar ku xirtay haye ciyaartii waa la galay haye kasaa le goray maxaad banaanka u istaag soo gasheed haye waxay tiri deesha hadday xumaato ah.
hadday fiicnaatay tiri lugtaan kula jira hadday xumaatana waxay tiri lugtay banaanka yeesha
haye Allah sida Allah.
camal waay hadda maxaa gabdhahan soo ti wax bay soo tijaabin rabaan kuwa barkood marka hadda gabdhihii gore ay noqdaan midna lugtay kula jiraa tuna banaanka yay kula jirtaa si wanaagsan tuna waa go-aankeeda dhab buu ahaa ma arkin oo go-aan dhab ay gaartay oo marka gudaha oo la gasho madax dhan baa la gashay balse waxaa laga yaabaa mataqaantaa Ah, gabadha dee go-aan adag leedaho ninka inuu go-aan adag lahayn sax marka saas haddana laisku af garan waayne oo haddana ma arkin gabadha haddana banaanka ay u imaanay oo dabcan eh, laga yaabo xitaa inay sidii ay u- u- umalaynaysa in wax ay ka- si kale ay ka noqoto si kale inay noqoto haye
marka raggina naftirkiisa waa saas ku go-aan adag uu leeyahay kuna wuxuu leeyahay gabadha soo tijaabi haa haddee ma arkina wuxuu isla halaabana ma ark banaanka ka Hadda imaanay gabdhihii gore ayaa ku ti- ku tilmaamtay raggana maxaad ku tilmaamaysa marka iyagana
rag waa hormarisa ma rag kale fiigiyo uraa saar furmada wadaa saama yusfana waxba aqaana iga igu ma arkina inaan gabay aan tiri igu qasabteen
aad baa u maasantahay xalimoy shukran hadda hadda ka hore Eh, yaa nin dhadhe mogtahay tun say u socotaa arkii amlaya waa garoob mogtahay haye niyo garooba saa ugu teetaynaya dhintay oo adiga Wa- waxaan dhehe ha waxaan dhehe Mhm.
had- maxaan dhehe garoonimo ee ma ahaan dhehe Had- hadda aniyo garooban dhehe Mm.
Ee, gargooyi aabbeey barbaartii wiilashaan gadaashoodan jiraayan dhehe ma fahamte waxaa dhahda
had- muxuu dhehe garoob waay u malaya u dhehe Tan, Ay.
anuu igu jeedaya haye markaas waxaan dhehe garoobnimo ee ma ahaan dhehe Mhm.
hadda aniyo garooban dhehe Mm.
garaad ee geesiga ani dhala gar ee barbaartii wiilashaan gadaashoodan jiraayan dhehe anigana haye eedna qadar eebaad dhacan dhehe haye qalin waa lama gafaanaan dhehe haye anigana eedna qabi haye daliil iyo ceedna liyaan macnaha ninka isoo furay aniga ma daliil yiyaan oo maleeyi asaa xumaada asaa igu xumaada ma dhahay haye asagana maxaa dhahay ma dhahayaan dhehe maxaa eeday xalimo iyada xumaa xumaantaas iyo xumaantaasaan ku furay ma dhahayaan dhehe haye daliil iyo ceed ma qabiyaan dhehe anigana anigana anigana eed anigana eed ma qabi haye
markaas mogta wuu yahay maxaa garooba saan ugu teetayna yusuf waa dhintaan ku dhe garoobana way soo bateen hadda maanta waxaa arkaysaa gabar yar oo ma arkino oo saddex cunug afar cunug oo kale aabo shan cunug oo kale aabo wadato saa maxaan arkin hadda ka hor sagaal cunug oo aabo la-aan ay wadata ha u teeteenin midki ta- midki tobnaadna caloosha ku wada aabihiisana lama haya laleeyahy marka maxaa yeelay ishiyo ishiyo dhintaana u dhantaa ma arkin intay garoob ay noqon lahayn wiilashan waxaan dhihi lahaa saa isku dhaama ma arkina marka reerka aad guursanaysiin go-aan adag gaana aad baad umaadsantahay xaliima way maadsantahay gabadhaasi gaarisa iga socda shukran ayaa leeyahay noolow xaliima السلام عليكم wacalaykum ورحمة الله وبركاته salaam waraxmatullahi barakaatu نيو عالم بشارة ميل بادية جوي aadan oo baadiyahan aad joogto muxuu ahaa oo aan la sheegayn بادية وحاوي وعرار بادية لان جوي aadan maxaa lagugu daraa عالم بشار بالي دهاي haye والله لو ورت قبل ناسا وأول ما خلوا واجفي haye كنت قبل ناسا شاكتي haye هذا أنا رون كمان مع سيدة كمان رئيس haye
خجي بالعان تمكي إلا فيري ah خجي عجيز وحاوي إنا يدقن كذا وربا haye لو واحد هايان هل أنقروبه وهل يقول سمعنا هاي وارتوا قبله haye مركو رأس بحال سكو قور كمركي اللي قور سنة ah رأس بحال سكو قور سنة واي mhm
طريقة ساعة ورت الله مرن haye أنكو دعلاني وأن كاهلي وأن أشغل لو قور سنة قور سنة waa sax
sida sharciga uu baneeyay iskuma guursanin haye waxaa yeelay sharciga afar shay buu bilcanta lagu guurtaa baa layidhi maxaa ka mid ah
waxaa ka mid uu qaymaha waa mid diin leh haye gabadan madiin bay leedahay ma akhlaaq bay leedahay laguma guursanin laakiin adiga eh, aadan bishaaro gabadhan tahay dee diin iyo akhlaaq iyo iyo maal ilaahay siiso marka maxaa leedahay yaa la shukaansan oo gabadhi waan kaa helay oo waan ku jeclaaday yaa la oran baa leedahay si toosa gabadha ugu tego saa kula aqalgal baa leedahay aan kusoo wadaakaw dheh haye afartaas ee gabadh hadday isku darsato aa waa afartii laga rabi waayo haye
laakiin afartii maanta lama fiirinayaba maxaa la fiirinayaa waxaa la fiirinaya gabadhan reer hebel bay ka dhalatay haye ay qurxan tahay haye see weyida may may man jeclaaday haye
ma ii keentay haye intaas horta yaa laga fiirinayaa haye ragga naftiisa isagana aad buu leeyahay haye nabigeena calayhi salaam wuxuu jiray mm sala alla alay salam nin nin diin leh oo akhlaaq leh aa hadduu idin limaada u guuriyo sax
marka maanta ragga diin laguma guursado haye hebel maal ma qabaa iyo marka gaari ma qabaa iyo dollar ma haysaa iyo dibadda ma jiraa iyo south africa ma jiraa waa lagu guursan haye
marka shalay adduunya laisku guursa diin laisuma guursanin aa ee lagu hagaagay ninkana marka diin ma male islaantana diin male marka laba jaahil baa agar isku dhise marka waxaa leedahay wax ba- far baa ku godan dhankaas haa gurigiisa ku hagaagay marka guriga ilaahi subxaana watacaala marka diintiisa laga la- la- la- laga laga oojiyo aa oo meesha guri guri diineed u noqdo aa markaasay akhlaaqda iyo wax walba hagaagaya haye oo dadkiiba sunnada hadduu garanaynin aa shariicada islaamka uu kasaynin aa shariicada islama gaarayo madaxa madaxa lisma gaarayo barisada islama gaarayo haye
nin walba ilaahay xaduud buu yeelay ma ogta aa sax Islaan- islaantana xaduudka baa ilaahay ninkan xaduud buu leeyahay waa sax xaduudka haddaama la garanaynin aa
haddii ma inuu laska fayo waa iska caddahay
haye marka aniga horta waxaan dhihi lahaa aa guurkan kugu soo boodi kugu barida soomaali tee kugu soo boodi ha laga daaye ha laga daayo haa gabdhahana ceeb aan leenay aan loo sheegin yaa loo sheegin haa ceeb aan ay qabin yaan loo sheegin haa sax oo gabdhaha ceeb- ceebtaas ay qaban yaan la dhihin aad iyo aad gabdhaha ma wada xumo haye marka kuwa maarata ragga naftiisa ma wada fiicna ma wada xumo haye marka dad quman oo akhlaaq leh oo diin leh oo shareecada islaamka wax ka yaqaano oo sunnada nabigeena calayhi salaam xambaarsan aha
ha la isku guuriyo aad iyo aad oo guriga sunnada markii la galayo sunnada uusa uu ku gari haye markii lagu soo baxayana sunnada uu soo bixi haye
daa guriga maaragtay oo tacliin ay ka socoto aa oo wax lagu kala baranayo waa sax
marka guriga hadduu iska noqo guri iska dhisan aad iyo aad nabigeena calayhi salaam ilaahay qur-aankiisa kii ku yidhi nabigeena kii ku yidhi guriga guryihiina qabriya alla ka dhigane haa suurat- suuratalbaqara ku akriya haye abadkaa waxaa laga yaaba guriga suuratalbaqara inaan soo akrinin marka waxaa leedahay waxyaalo badan baa eh, dabcan khilaafsan oo ay sameynayaan oo la rabay inay sameeyaan dhalinta maanta si ay guurka ugu hagaago oo uuna burburka dhibaatada ay uga badbaadaan haa gur- gurigana kuwa horta ma rabtaa haa adagoo ka horta hagaaganaw waa qofka marka hore inuu asaga hagaagsanaado Ah, waxaa la yidhi masaar reerkeeda oodaa reer kale oodaa la yidhi yaa
masaar reerkeeda oodo haa yaa reer kalena oodaa la yidhi haye
adiga waad horta halaawsan tahay alaawsan tahay guriga yaa ku hagaajini ma leh horta adiga adiga ilaahay dhaxay horta xiriirka idin dhaxay horta hagaaji waa in marka hore inaad kaada horta hagaajiso kadibna gabadhu Horta asaga aad iska hagaagi haa marka adaa hagaajisa aad iyo aad adiga ilaahay subxaana watacaala xiriirkiina waa hagaaga aa makhluuquna xiriirkiisa ilaahay waa ilaahay baa hagaajini war aadan bashaarow Ah, aad baad u mahadsan tahay ceelraarna igu salaan walaalo waana baadiyan jooga anaan ma joogin aa aan ku salaam walaalo aad baad umahadsan tahay aadan bashaar uu mahadsan yahay arrintiisa fikirkiisa waan uga mahad celinaya saaxiibayaal waxaa la leeyahay dunida way tallaabsatay waxaa la joogaa dunia casri ah, adeega internetka waxaa markaas noqday mid amarna aan laga maarmi karin waayo waxaad ka faa'iidaysan karta adeega adeegyada kala duwan markaad haysato internetka sidoo kale waxaad ka helaysaa adeegyada sida kuu qaaska inaa markaas filimkaaga iyo weliba asxaabtaada kale aad kula hadasho iyo wax lamidka adeega youtube-ka ayaa wax walba markaasi aad u baahantaad ka helayso waa jaamacad bilaasha ka faa'iideyso dhegeyste dhegeyste ma leedaha telefoon casri internet ma isticmaasha waxaan la jeedaa inaad markaasi booqato shu- youtube-ka oo aad ka daawato muuqaalada diiniga iyo weliba kuwo kale wax ku oolka ah haddaba safaricom waxay markaasi kulada ka faa'iideyso adeega internetka si aad u hesho waxyaabo fara badan aad u baahan tahay gaar ahaana kuwa gaar ahaana ka faa'iideyso shabakadaha muuqaalada ka daawad- laga daawaday qaybta youtube-ka qof walba ka mid a macaamiisha safaricom wuxuu markaasi ka faa'iideysan karaa adeega internetka xirfad cusub ayaad markaasi kaga baran kartaa dhegeystayaal youtube-ka ayaa wax walba kaga faa'iideysan karta maanta soo qabso telefoonka casriga ah dabadeedna kadibna youtube-ka gal halkaasi ku dhex mushaaca dhegeystayaal waxaan ku leenahay qaraa xidig shan afar afar afar geysam star five four four hash waxaaba intaasi ku sii dheer inaad marka aad iibsato adeega data bundle bilaah oo safaricom waxaad helaysaa shan boqol oo mbiyo dheeraad ah markaa ka walwalin sheekada ay markaas sheeka ayaa idhaaftay iyo weliba war- wararkii lama socdo haddaba safaricom waxay markaasi kuleeda ka fadhiiso adeega internetka si aad u hesho waxyaabo far- waxyaabo badan oo aad markaas u baahan tahay shirkadda isgaarsiinta safaricom ee waxay markaasi ku siinaysaa data bundle oo bilaash ah maantaba qaraa xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo adeega adeega markaasi ku anfacaya qof walba oo ka mid ah macaamiisha safaricom waxay markaasi uga fadhiisan karaan adeega youtube-ka bal ka waran dhegeyste adiga telefoonkaada gacanta ku haysta ayaad ugu dhammaystiran helaysaa waxaa ka dhacaya dunida iyo daafaheeda waa goorma waa markaad internet haysatid telefoon casri ah oo youtube-ka weliba ku dhex mashaahi kartid ma jecesha inaad markaasi muxaadaro gabeeyo iyo waxba kala duwan aad markaasi ka daawato qaybta internetka waxaana markaasi kamid ah in sida gabdhaha inay markaasi ka bartaan karinta cunada noocyadeeda kala duwan leen xaajiga cuno macaan iyo kaaga fadhiya kaaga doonaya cilaan qurxinta sidoo kale isqurxinta meesha kamid tahay waxaasoo dhan ayay markaasi kuu fududaynaysa kuna sahlaysa dhegeystayaal idaacadda star f m oo codka gobolka waqooyi bay dhegeysanaysaan saaxiib yaala ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka xulashada star f m waa niga mahad celinaya saaxiibada ka qayb qaatay barnaamijka yusuf bakad ee barnaamijka soo saaray saakana diirada ku saaran kaga hadlayn xaaladaha iyo waaqica markaasi guur dabcan eh, qoyska markaasi ka dhex taagan iyo sidoo kale burburka iyo weliba sababaha burburka markaasi xiriirka lamaanaha ku imaado ku keenay dhegeysan iyo sababaha iyo astaamaha markaasi ayaan isla wadeegayna fiirinaynay iyadoo cid weliba aragtida fikirkeeda ka dhibatay weliba tusaalooyin iyo sheekooyin kala duwana saaxiibada markaasi uga soo kala- oo dabcan us- uga soo kala qayb qaateen waana niga mahad celinayna saaxiib yaal goorrow waxaa maqli doontaan barnaamijka madasha dhegeysan cabdishukri macalinka raadiyaha hadduu eebaha idmo waxaana saaxiibada mahad u celinaya diiran dhammaantiin inta markaasina dhegeysanayso inta marna mawjada iska badan inta u suurtagelaysa inay ka qayb qaato inta u suurtagasha inay ka qayb qaato saaxiib yaal shukran dhammaantiin ayaan idin leeyahay waana saaxiibada qiimaha qaadarinta sharafta mar walba inaga mudan adiga waa dhegeysta adigana dhegeysanayso adiga mar walba dhegta inoo raaricinaysa iyo weliba adigana soo wacay saaxiibka ka qayb qaatay cali geedi ayaa u mahadnaqaya waa saaxiibkii ugu horrey barnaamijka saakana u daafuray cali geedi karbuuna macalin xuseen bandheera oo asaga markaasi ku ku dheeraaday kuna fogaaday dhegeysa waxyaalo fara badana ka hadlay isaaq etoobiya uu ku mahadsan yahay xaliimo oo iyadana sidoo kale aragtida fikirkeeda markaasi ka dhibatay waa gabadh u horeysay barnaamijkaas ka qayb qaatay mahad ayaan u naq- dabcan u celinaya iyadana shukran ayaan leeyahay aadan bishaar oo dhankaasi ceraar baadiyahda dhegeystayaal jooga asagana mahadsanid ayaan leeyahay tusaalooyin ayuu noo soo qaatay iyo sidoo kale waano iyo aragti wixii- wux markaasi hadda waaqica taagan ayuu asagana markaasi ka hadlay dhabta iyo xaqiiqada ayuu asagana bart- dabcan sheegay waan waayna ay mahadsan yihiin saaxiibadaasi ka qayb qaatay mahadsanidiin ayaa saaxiibada leeyahay dhegeystayaal shukran ma suurtagelayso dhegeysta inaan markaasi dhegeystayaasha fursado kale aan siiyo laakiin markan aan kuusoo qabto mid kale adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal haddaba mar kale aan kugu celina telefoon casri haddaa wadato dunida way tallaabsatay waxaa la jooga dunia casri ah adeega internetka waxa uu markaas noqday mid marna aan laga maarmi karin waayo waxaad ka faa'iidaysan kartaa adeegyada kala duwan markaad haysato internetka sidoo kale waxaad ka waxaad ka helaysaa adeegyada kale adeega kuu qaasgiiluba inaad markaasi filimka iyo asxaabta markaas aad kula daawato halkaas aad kala waqti markaas ku qaadato qaybta youtube-ka adeega youtube-ka waxa ayaa wax walba markaas adig- oo dabcan uga baahantaad ka helayso waana jaamacad bilaasha ka faa'iidaysto dhegeyste dhegeyste ma leedahay telefoon casri internet maasmaasha waxaan oola jeedaa markaas inaad booqato youtube-ka oo aad ka daawato muuqa- dabcan muuqaalada diiniga yurubka oo kale wax ku oolka ah dab safaricom waxay markaasi kuleeda ka faa'iidayso adeega internetka si aad u hesho waxyaabo fara badan ood u baahan tahay gaar ahaan ka faa'iidayso shabakadaha muuqaalada markaasi laga daawado iyo weliba ka qaybta youtube-ka qof waliba oo ka mid ah macaamiisha safaricom waxa uu markaas uga faa'iidaysan karaa adeega internetka xirfad cusub ayaa markaasi ka baran kartaa sida hablaha inay markaasi ka bartaan cuni karinta haddii aad odaygu markaas uu kugu wareeray oo arkaysa inuu kaa jijiysanay sidoo kale salaan aas dhinaco kale uu ku salaamayo ogow waxaa markaas uu dali- dhaliil uu ka wadaa waxaa markaas u walwalaaqayso oo u karinayso waxaa ku leeyahay adeer istoosi oo cunto macaan odayga markaas u kari oo ha ku dhowla cadeeyo adigana waad ka dhargeysaa insha allah waa tahay waa hagaag star five four four hash xidig shan afar afar afar gees saxmeyntaasi kuusii dheer inaad markaad iibsato adeega data bundle ee safaricom waxaad helaysaa shan boqol oo mb oo dheeraad ah markaa ka walwalin sheekada ayaa idhaaftay iyo weli wararkii lama socdo haddaba safaricom waxay markaasi kuleedahay ka faa'iidayso adeega internetka si aad u hesho waxyaabo fara badan aad u baahan tahay shirkadda isgaarsiinta safaricom ayaa waxay markaasi ku siinaysaa data bundle bilaasha maanta waqraa xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash kadibna xula adeega adeega markaasi ku anfacay oo ku qaaska ah qof walba oo ka mid ah macaamiisha safaricom waxaa markaasi ka faa'iidaysan kara adeega iyo qaybta youtube-ka bal ka waran dhegeyste adigoo telefoonka gacanta ku haysta ayaad war dhammaystiran helaysaa waxaana ka dhacay duniyada iyo daafaheeda waa goorma waa markaad internet haysatid telefoonka casriga youtube-ka qaada ku dhex mushaexi kartid dhaga dhegeyste ma jecesha inaad muxaadaro gabeeyo waxyaalo kala doona aad markaasi ka daawatid kala socotay qaybta internetka maanta babooqos shirkada isgaarsiin safarcom qaybta star five four four hashim xidig shan afar afar afar gees kadibna halkaas ayay wax walba macluumaad ku saabsan oo ku anfacayo ku wax kuu tarayo aad markaasi kala socon kartaa aad baad umahadsantihiin nabadgelyo saaxiibayaal maalinta berito ayaan kulmi doona hadduu eebaha idmo waana ku mahadsantihiin sida wanaagsan amar walba inoo dhegeysataan www star fm co k applicationka abka soo dejiso saaxiibada mandheera ku sugan inawa xigeeda waa mandheera bani waa mandheera suufta banisa laamo rafi waa waa banisa waa bani waa mandheera suufta ra- beled xaawo raamu lafey banisa dhegeysta sagaashan toddoba shan wajeeriya habasweyne sagaashan toddoba saddex gaarsi dhadhaab xeryaha qaxootida dhadhaab dhegeystayaal iyo sidoo kale tanaarifa masalaani iyo sidoo kale faafi waxaa naga dhegeysanaya sagaashan toddoba dhibic xal mombasa iyo nawaaxigeeda dhegeysta waase hal iber saddex dhibic shan nairobi waa hal iber shan dhibic sagaal iyo siolo balanbala meero madogaashina waa sa- waa hal iber laba dhibic saddex dhegeysta muqdisho iyo nawaaxigeedana waa sagaashan toddoba dhibic iber tanaari waa dabcan marsaabid muyaalina sideetan toddoba dhibic toddoba halkaasi ayaa wax walba kala socon kartaan mawjadaha dhegeystayaal idaacadda star f m nabadgelyo sidaas iyo nabadgelyo saaxiib waa ku mahadsan tahay mahad ayaan ii laqaya mahad ayaan ii celinayaa dhegeystayaal cid waliba si lilaahi ayaan ugu mahad celinayaa si lilaahi ayaa markaas inugu faanaya saaxiibayaal maasanidiin dhammaantiin cid walba ay dhegeysanayso cid walba dhegta ii raaricinayso cid walba barnaamijka la socoto star f m hogaanka subax walibo waad ku mahadsantihiin dhegeystayaal shukran shukran shukran nabadgelyo berito idamka ebe